waa hagaagi idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysyada oo si xilbalka si toos aad oga dhageysataan wargeysyada kale ah waa daily nation sidoo kale the standard qeybaada wareegeysayaasha fursadda aan u siyaasee kusoo kaakaceen kuwaa beriisteen maqalka idaacadda waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan filimka wargeyska gacanteeda ku jiraan soo qabta dhegeyso wargeyska destana leh oo saakalka wargeyska uu ka faalloonaya mise uu ku qoraya why we must reject financial bill ayuu leeyahay rail odinga maxay tahay sababtu aan u diidannahay oo sidoo kale aan uga soo horjeesanayno maxay tahay somaalideedka biilka dabcan waa wadanka ee sanada labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka waxyaalaha markaasi ku hoos duugan qodobo fara badan wargeyska saaka dhinaca uu ka taabanaya sida wargeyska bogiisa lixaad uu qorayo halka wargeyska bogiis afraad iyo shanaad asaga sidoo kale daily nation asagana uu toban qodob oo markaasi hadda ay ka doonayaan xukuumadda ruto uu sidoo kale kula talinayo madaxweynaha waa dabcan raila odinga uu soo saaray asagana opposition leader waxaa leeyahay waa madaxa mucaaradka dhegeysa raila omolo odinga ayaa markaasi wuxuu u gudbiyey fariin markaas toban qodob oo dhanka dhaqaalaha ee markaas wax looga qaban karo mise ay midda hadda ay wadaan mise qorshaha hadda markaasi ay horuto xukuumaddiisa ay wado inay mid u wanaagsan ay u haysa ayaga markaas ay kagu bedeli karaan arrimahan waa mid markaasi ay ku sheegeen haladaha hadda markaasi waddanka uu dareemaya high texas waa canshuuraha sare u kaciisa oo markaasi ku tilmaameen xukuumadda mid aan la aqbali karin odinga ayaa hadda xukuumadda ruto dabcan dowladda markaas sheegaya in arrimaha uu ku sheegay in wadanka laga joojiyo kuna sheegay inay tahay mid duplication ah oo wadanka hadhaankiisa iyo sidoo kale dimuqraadiyadiisa wax ka bedeli karo waa mid mas-uuliyaddeeda oo markaas isaga qaadayo sidoo kalena kaga hortegi karo xaraha dabcan waa xukuumaddiisa dhibaatada iyo waxlaha inta badan ay kula kacdo waxaa sidoo kale kamid ayuu leeyahay dabcan waxaa ka mid ah musuq maasuqa oo hadda markaasi hoggiisa aada usii ballaartay markaas ula jeedo in xukuumadda ay markaasi ku indhaqaaday qaar ka mid a dabcan xogayaashiisa iyo sidoo kale wasaaradihiisa sida uu raila odinga ku tilmaamayo raila odinga wuxuu markaasi sheegay inay markaasi dhibaato xoogan dabcan ay marka hore dhibaato xoogan ay ku keentay xaaladaha wax ku kordhiska dhegeystaal mise arrimaha wadanka dhaqaalaha meelaha qaar ee loogu kobciyo sida dhaqaalaha dhanka shidaalka dhanka bacriminta iyo sidoo kale beeraleyda arrimaha waxbarashada ayuu sidoo kale meesha ku sheegay in meeshii laga saaray in dib loogu soo celiyo taasoo uu sheegay in wax ay badan ee ka qaban karto kana bedeli karto dhegeystaal waana qorshaha uu mar kale soo dejinayo raila odinga arrimaha brobosalka oo canshuurahaas dabcan loogu daray ayuu sidoo kale ka hadlay raila odinga wuxuu sheegay mid markaas u wanaagsan inaysan ahayn dadka shacabka iyo sidoo kale maalgashatada waxa uu sheegay in xaaladaha wadanka iyo weliba dabcan xaaladaha wadanka iyo sidoo kale dhaqaalaha uu hadda ku sheegay inay tahay mid markaas aada u liito sidoo kalena meel xun uu marayo oo hadda markaasan xamili karin arrimo ku saabsan canshuuraha iyo waxyaalaha markaasi wanaagsan ee wadanka soo galo kana baxo dhegeystayaal waxa uu sidoo kale sheegay waa in xukuumadda ruto ee sanaamaaliyeedkan hadda socdo markaasi muranka buuqa fara badan hareeyey uu sheegay inuu ka saaro lacagaha ee xukuumadda markaasi ay sheegtay in shaqaalaheeda ay ka jarayso boqolkiiba soddon iyo shan ilaa iyo boqolkiiba saddex waa kuwa markaasi xukuumadda u shaqeeya dhegeysa kuwa ka qaato lacagtooda waxaa ka sareeyo waa dabcan shan boqol oo kun lacagta waxa ka koreeyo waxaa la sheegay in soddon iyo shan boqolkii laga jarayo waxaa sidoo kale way sheegeen xukuumadda ama sidoo kale qorshaha hadda soo socda ee markaasi ka mid ah dhegeystayaal in ay laga jari doono boqolkiiba saddex shaqaalaha dowladda ama shaqaalaha dowladda waxaa ka hoosey intaasi in laga jari doono boqolkiiba saddex taasoo ku sheegeen in wax looga qaban doono laguna kabi doono qoysaska danyarta ah oo loogu sameyn doono ama loogu dhisi doono guryaha iyadoo wadanka loogu adeegsanayo mise loogu mari karo dhanka wax aruurinta dakhliga ama canshuuraha oo sheegay in guryo markaasi taya wanaagsan cid waliba awoodi karto ay sidoo kale qaadan kara awood qaadasho ah ee markaasi oo fudud oo malqiimo yar ay ku heli karaan dhegeysa sida wargeyska bogiisa afraad iyo shanaad iyo wargeyska bogiisa lixaad wargeysyada daily nation ay si wax markaas u wada qorayaan raila odinga ayaa hadda ku adkeysanaya in marna uusan aqbali doonin sidoo kalena ay ku noqon doonto darbaaxa xoogan oo markaasi soo gaartay xukuumadda haddii waxba markaasi aysan ka qabanin kuna sheegeen iyadoo xildhibaanada markaasi uu ka codsaday in arrintan si fiican uga fiirsadaan sidoo kalena tashi dhanka dhaqaalaha markaasi ay wada qaataan intay markaasisan qalinka ku duugin mise aysan aqbalin ama sidoo kalesan markaasi ka wada xaajuwin mise ka doodin iyadoo dhinacyada kala duwane ay hadda markaasi u kala safteen qaarna azimiyo qaarna markaasi kenya kwanza oo hadda markaasi doonayaan in halkaasi lagu kala tartamo waa tartanka biilka ugu kowaad ee hadda markaasi la doonayo in lagu meelmariyo dhegeysta madaxweynaha ayaa ku adkeysanaya in markaasi dib uusan uga noqon doonin sidoo kalena uu sheegayo in isku filnaansho uu doonayo inuu xukuumadda ama wadanka uu markaasi gaarsiiyo uu sheegay sida hadda ay ku tilmaameen in hadda dabcan deymaha wadanka shiinaha wadanka uu ku leeyahay in hadda ay aada u yaraanayso sheegana inay bixinayaan loogana bixin doono lacagta wadanka markaasi daqli ahaan laga aruuriyo sidaa ay tilmaamay xukuumadda ruto raila odinga ayaa sheegay in hadda xukuumadda ay fashilantay oo sidoo kale hadda ay wax markaas isku dhadhoobayso sidoo kale isku keeni laadahay isku qaban laadahay iyadoo sidoo kale isku adkeynayso uu leeyahay waxaan arkaynaa dabcan dad fashilmay oo ku fashilmay dhanka dhaqaalaha ku fashilmay hogaanka waxa ay sheegaynaa in dabcan marka horeba xaadir ama diyaarisan u heen raila odinga ayaa hadda si fiican markaas uu dabcan maalmihii u dambeysay warbaahinta aada ula hadlayay iyadoo shalay sidoo kale warbaahinta ula hadlay kuna sheegay waxyaalaha hadda ay wado xukuumadda ee markaasi aan la dhageysan doonin wuxuu sheegay opposition wuxuu u digay in markaasi la sameyn doono mass action should be draft law say through dhegeystayaal iyadoo loo marayo xaaladaha hadda markaasi finance biilka wuxuu sheegay in la sameyn doono dibadbax hoogan oo weyn oo ballaaran oo looga soo horjeedo arrimaha iyo xaaladahan hadda wadanka markaasi la gelinayo ay ka mid tahay canshuurinta waa canshuur aruurinta iyo sidoo kale arrimaha markaasi dulsaarka wadanka ay markaasi ka wadaan xukuumadda ruto haddii markaasi intaasi waa inta ka hor shan iyo tobanka wax markaasi ka qamayso iyadoo loo dabcan loo ballansan yahay shan iyo tobanka bishan hadda socoto ee juun inuu markaas wasiirka maaliyadda oo halkaasi ka hor akhriyo sanad maaliyeedka iyo lacagaha la aruuriyey iyo intay gaarsiisan tahay iyo weliba sida loo kala qoondeeyey iyo wasaaradaha markaas u kala badan arrimahaasi ayuu markaasi ka akhrin doonaa baarlamaanka hortooda waxaa sidoo kale uu sheegi doonaa waxyaalaha markaasi kusoo kordhay oo markaasi kaga duwan tahay sanad maaliyadeedkan iyo sidoo kale xukuumaddii hore ee markaasi wadanka hogaaminaysay dhegeystayaal waxyaala fara badan ayaa la suga laakiin intaa ka hor waxay leeyihiin ma dhici doonto oo dibadba xoogan ayaa markaasi samaynaynaa oo kasoo horjeesanaynaa waxyaalaha markaasi lidiga ku ah ee ku wadaan xukuumadda ruto wadanka sida wargeyska bogiisa lixaad iyo sidoo kale shanaad iyo afraad oo markaasi ka kala qoray wargeysyada daily nation iyo sidoo kale wargeyska the standard dhegeystayaal wargeyska waxaa sidoo kale halkan dhegi uu qorayaa saaxiibayaal wuxuu dabcan halkan ka faalloonayaa iyadoo qayli xoogan ay ka taagantay iyadana dhanka wasaaradda waxbarashada waxaa markaasi waa maamulayaasha iskuulada ay hadda qayli xoogan ay ka muujinayaan in aan weli markaasi wax lacagaasan usoo gelin bangiyadu oo ama sidoo kale ay ku maareen karaan xaaladaha iyo hadda ay ku tilmaameen inay aada u adag tahay sidoo kalena la goon karin daxarihi inta badan looga bartay horaan in qarashaad yar oo loogu iibsado iyadoo sidoo kale ay sheegeen in deymo fara badan lagu leeyahay waxaa xukuumadda ay hadda markaasi sheegtay too late hol aada u yartahay too late sidoo kalena waa waqti markaasi gaaban for iskuol iskuullada ayay dabcan ula jeedaa kadib markii macalimiisha ama maamulayaasha iskuullada ay ku hanjabeen ilaa markaasi iskuullada dib iskaga xiri doonaan markaasi intay kasoo diyaargaroobayso bise kasoo xaadirayso ama wax markaasi ay ka heleen dhanka lacagaha wasiirka ayaa hadaladiisa markaas in badan isburburinayaan oo sida wargeyska halkan uu ku qorayo marna wuxuu sheegay lix iyo toban dhibic sagaal milyan oo markaas iskuullada secondariga iyo weliba kuwa junior ee secondary school ee j s s loo yaqaana dhegeystayaal in markaasi loogu talagalay markaasi lagu qoondeyn doono sidoo kale la gaarsiin doono dhammaan iskuullada wadanka ay ka koobiyiin afartan toddobada ismaamul waxaa marna uu sheegay in afar labaatan bilyan oo lacagta fan markaas la bixin doono dabcan dabcan by the ministry this week sanadka dabcan isbuucan in markaasi la sii daan doono lacag gaarayso afar labaatan bilyan oo lacagta dalka waxaa sidoo kale u sheegay in sideed iyo labaatan bilyan oo markaas ezekiel mushagu uu ballan qaaday halka afar bilyan oo markaasi dabcan uu ku kala qaaday kala duwanaanshaha dabcan waxyaalaha ballanqaadka iyo sidoo kale lacagta markaasi la bixinayo ama sidoo kale la qaadayo waqtigaas iyo ballanqaadka inuu sidoo kale u kala qaaday uuna sheegay in markaasi hadda aan laga dabcan uusan doonayo in dadka intooda badan ay fahmaan waxa uu sidoo kale sheegay in siddeed iyo toban bilyan oo lacagta dalka markaasi sii dabcan keliyageleeyey dabcan la dhamaystiray deyntii oo markaasi labada kun laba iyo labaatanka sida uu sheegay wasiirka ilaa hadda laakiin waxaa markaas ay ku tilmaameen qaar ka mid ah maamulayaasha iyo weliba kuwa markaas inteed badan lagu ololiya mucalimiinta ee dalka iskuullada waxay sheegeen in hadda markaas aysan soo gaarin iyadoo harda markaas hadda wadanka ka jirtana sidoo kale ay aada u adag tahay waxaana markaas dowladda aysan kala cadeynin waqtiyada markaas lacagaha soo gelayso iyo sida habka ugu haboon ay ku maareyn karto xaaladaha sixir bararka wadanka iyo sidoo kale qeybta iskuulada oo markaas mucalimiinta hadda ay ku sheegayaan inaysan xamili karinba oo ilaa markaasi ay dowlad marka lacag ay ka hesho sida wargeyska bogiis halkan labaad uu qoriyo wargeyska wuxuu halkan qorayaa dhegeystayaal waxaa leeyahay ruto fresh blow to media dabcan waxaa halkan wargeyska uu saaka ka hadlayaa arrimaha markaasi ku aadan qeybta xayeysiimaha idaacadaha in hadda markaasi dharbaaxa xoogan ay soo gaari doonto dhegeystayaal kadib markii qorsho kale markaasi loo soo dejiyay ayadana canshuuraha waxaa sidoo kale hadda markaasi ay noqon doonto mid hal ajensi ah oo dowladda markaasi gacantii ku hay doonto oo iyadoo markaasi laga soo wareejin doono shakhsiyaadka kale iyo weliba kuwa markaasi qandaraasyada la galay habka xaysiimaha waddanka waxaa sheegay in si toos ah wasaaradda isgaarsiinta dalka ay si toosa u maamuli doonto iyadoo loo mari doono warbaahinta qaranka ee dabcan k b c dhegeystayaal oo markii horeba dabcan ka wareejiyey xukuumadihii markaasi ka horeysay sida tii uhuru kenyatta dhegeystay hadda waxaa laleeyahay ma noqon doonto mid markaasi sida doonto loo maamulan doono waxay markaasi noqon doontaa in si dhow lala socon doono wax weliba markaasi warbaahinta ay markaas xaysiimaha ka baxayo loona soo marsiin doono loona mari doono isla markaasi wasaaradda markaas isgaarsiinta dalka oo sheegtay in hadda qorsho kale istraatiijig ah hor leh markaasi loo soo dejin doono dhegeystayaal habxaysiimaha idaacadaha dhegeystayaal yuruba qarashaadka intooda badan laga qaado iyadoo markaasi awood la-aan aysan laga bixi karin ama sidoo kale loo mari karin ajeensiyada iyadoo tan hadda weli aysan markaasi dhaqangar waxaa leeyahay waxaa markaasi dharbaaxo xoogan ay soo gaartay dhammaan warbaahinada dalka iyo weliba qeybta markaasi xayeysiimaha oo markaas u xil saarnaa ama sidoo kale gacamo kale soo mar jirtay taasi oo dowladda marka horeba faraha ka qaaday dhegeysta wargeyska buggiisa toddobaad ayaa saaka qoraya wargeyska the standard walidaacaddi star f m codka gobolka qeybar ay dhegeysanaysaan waa gabara ku-xigeenka countiga siaya waxaa markaasi leeyahay isagana hadda wuxuu markaasi arrimihiisa gacanta ay ku haysaa golaha senadka ee dalka dhegeysta taasoo markii hore waa dabcan wakiilada m c da countiga siyaaya ay xilka ka qaadeen kadib markii deputy gabanaha ama ku-xigeenka gabanaha countigaasi uu markaasi weerar afka ku qaaday sidoo kalena dacwad markaasi la sheegay inuu ka gudbiyey gabanaha countigaasi siyaaya james oringo waxauu ku eedeeyey in lacaga fara badan markaasi qasnaada ay ka baxayaan uuna ku tilmaamay in markaasi la garanay halkay ay qabanayaan amase halkay tegayaan kadibna uu diiday in markaas isla wada xisaabtamaan wuxuu farimo markaas u kala duwan u qoray waa markaas la dagaalanka musuq maasuq ee dalka waa e a c c isdalka waaxida baarista dalka si baritaano markaas loogu sameeyo qasnadaha lacagta dowladda markaasi ka baxaysiyo halka iyo weliba habmaareynta iyo dabcan countiga siaya waxaa hadda markaasi go-aan ka gaari doonta golaha sanadka dhegeystayaal oo markaas in xilka qaadistiisa wakiilada m c da inay sax tahay inay sax ahayn horaan raila odinga ayaa markaasi kula taliyey deputy gabanaha county waa deputy gabanah mase waa gabana ku-xigeenka countigaasi siyaaya inuu xilka iska casilo uu markaasi u dhaafo siyaaya gabanahiis gabanaha james orengo si shaqada asaga uu usii wato isagana markaasi howlo kale iska qabsado taas ayuu kula taliyey raila odinga laakiin hadda waxaa lasoo saari doon go-aanka kama dambeysta ee golaha sanadka iyadoo markaasi la fiirin doono habka nidaamka xilka looga qaaday waxyaalaha markaasu asaga ku andacoonayo iyo waxyaalaha markaas dhinacyada kala duwan ku andacoonayaan maxaa saxa maxaa qalad ah gabane sanadka ayaa markaasi go-aaneydana kasoo saari doonta sida wargeyska bogiisa saddexaad saaka uu qorayo saaxiib ayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaa saaxib el dhammaantiin waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka idaacadda balqadka telefoonka ugu hore subax wanaagsan saaka star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow macalimow waa macalimow yuusuf xagar dheere balaaika ha ku dhawaato cawbariga shukran maasha allah aabo nabad baa lagu soo kaca xagar dheer maalin jamcu waaye alxamdulilah ilaahay baa mahadleed taksiyaalkii baabuurtii isdaba socdaan ma maqashi lo-dii araydii ardaydii kubadda banaanka lagu dheelaha aabbo namcu waa inoogu dhammaatay ilaah baa mahadlay intii dhimata allah u naxariisto mii maqashaa waa ku maqlayaa intii noolna ilaahay caafimaad ha siiyo intii caafimaad qabtana ilaahay ha u ziyaadayo ma maqashi mhm intii wax haysato allah u barakeeyo intii wax haysanin wax baraka qabo allah siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu maclim uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo wanaagsan soo dhowo laale salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo Waxaan ku dhowo salaamay waa maxamed tawana gaarisa dhigabure saaxib haye
maasha allah aad iyo aad baa u fiicannahay alxamdulilah mhm
dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay jimco wanaagsan subax wanaagsan aad baan idiin salaamay xajowna waan salaamay isagana waxaan leeyahay xagar dheerna igu salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo walaal magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu وعلم بن عبد السليم haye dhembel
الحمد لله وفي حالنا خير ويا خاصة مزايد اللي جاي ورتيجا وتمر الحمد لله دم كده بقول بقول ويا إذا عدى أبقى عم طلع عدا أوكي ويا بقول سيو بقول ويا إن ده هذا عم تمر يا وجو وأوكي ولسوق ما نقارن الحمد لله بقول سيو بقول ويا حالتا أما نصب من أنت مش أي جوان دمانته وسلامي هذا كده عاد السائل كم كحر دمانته وسلامي يا معلمه وسلامي يا عمر خير وسلامي يا معلمه جمعة ونكسن مركب حليه ما أنت هيدين وعناته يوسف وكت يو مصعب أما وسلامي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan soo dhowow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
subax wanaagsan walaale soo dhowow
aad baan ugu dhawaayay walaalkay qaali magacayga waa cabdifataax rashiid oo ku magac dheer eber eber sagaal waxaan ku suganahay xerada qaxootiga dhaaley ka waran dhagaxley walaal dhagaxley caawa bariga intaan ka warqabo amniga isku socodka kulley waxbarashada xagga diiniga ma jirto inkastoo laakiin hadda distributionkana uu iska socdo walaal isku socdo aad caawa barigeena dhagaxley intaan ka warqabo walaal waa okay marka yusufow aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan shukran eber eber sagaal uu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhagaxley bal dhegeysaha kale qadka telefoonkan siiyo star f m subax wanaagsan waa ku salaamayo wacalaykum salaam
ها سوجي mm
وانا ولا الحمد لله haye
لا انت ما عبر اوكي لا mhm
ها فالحمد لله رب انت لا ما aad iyo aad shukran
اما سنتاي
waatahay qadku ka baxay dhegeystahaasi xigaha kale goordhan warkiis deeji subaxnimo aad dhegeysan doontaan laakiin saaxiibka qadka telefoonkan siiyo walaal soo dhowow star f m soo wanaagsan waa tahay waa ka xumay dhegeystahaasi xigahan siiyo isagana subax wanaagsan soo dhow walaale waa ku salaamaya walaal subax wanaagsan
wanaagsanoo wacan haye
saaq dheera la yidhaha dheeraan kasoo hadlaya markas ka waran bandheera
nabad waa barbash bashbashi barwaaqo waay walaal haye maxaa hadal haysaa ree mandheera
alxamdulilah nabad ifoona la raadaya waayo ilaahay waxay noo soo kacay waa foofeen aroortii hoolaha waa foofaya nabad ifoona lagu qabaya wax hadal weyn wax hadal haan weyn kala maqan shukran walaal aad baad umahadsan tahay naqdamba laana siyaan leenahay aad iyo aad shukran waa dhegeystahaasi isagana qadka telefoonka ka bax waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhowo subax wanaagsan alo salaam calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
sabaxsan guri waad ka waran shabaax
walaal maca waan fiicannaha alxamdulilah arrimahaas ilaahay u talagalay u kala socdaane haye
alxamdulilah ilaa baan leenahay waa iska fiicannahay arrimaha way iska wanaagsan yihiin ma xuma mhm
marka waxaan un leenahay inun ilaahay ha u gargaara muslimiinta wax kaloon leenna ma lahan shukran imaam shabaax star f m subax wanaagsan
السلام عليكم يوسف بكر واشينا خير يا حرر إيكو ifa ka waran
إلينا معيك الحمد لله وبرق آبي آبي الله في عيني الحمد لله إلينا معيك ما شاء الله إنت كبر خبا haye
هذا هذا نوع آد أفر بلنت يعني وهرت لنك قحوتي وحلقة هذا الهاي يعني دكتي مساكين تاع القابي اللي بتجي حرقة وإفالله وأواتل الفرق ومارت مال عدلان اللي قد بيجي أو سيجد أي درس ليهين أي قراح الدرس ليهين بري عن كهرين إنه فاتك كم قدر دارت أديابي
mm marka muslimiintaas waxaan dhihi lahay dadka heedaha shaqada kule waxaan ugu far lahay intay dadkaas in naxariis ay ku eegaan ee dadka intii meesha la dejinin in guryaha teendha xataa loo sii dhiso oo loo sii diyaariyo oo meesha la hagaajiyo fiicnaa lahayd meesha daairas wallahi qof bina- ee hay-adda bini-aadamnimada ay ka shaqeynaysa iyo qaabkay u dhaqmayso wallahi isma laha bini-aadinimada laga shaqeynayo iyo qaabkan isma lahan waayo dadka rafaadka ka muuqda dadka qaarkood caruure ayay wataan calgorafka ma goy karaan marka waxaa la idinka le calgorafka iska gura idinka le guri dhista marka waa lasoo aruuray sidii qashin meel lagu daadiyo ahaan meel baa lagu daadiyo Shukran.
bakow kamerada loola dhex kacay aad Aad dadweynaha waa waxaa- mahadsantahay.
waxaa waa lalayaaba mahadsanaysaa marka
star f m soo wanaagsan qaadka telefoonka adeeg u dambeeyaa soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa darbuuga maxamed cabdullahi ka waran waa fiicannahay barwaaqadka ilaahay nagu talagalay aaran iyo barwaaqe iyo aroos iyo nimco iyo hilib iyo adduun iyo lacag al waan ku maqlayaa haye marka way kala deganta wax dhib ma jira jumco mubaarak waan ku leeyahay adig iyo dhegeystayaasha maalintaa idin wacnaata
shukran aad buu mahadsan yahay dhegeystaasi qadka telefoonka ugu dambeeya dhegeysa
ahlan wasahlan wa marxaban kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sul baad noo maqlaysaan jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay waa subaxnimo jimcaha taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha lixaad ee juun sanadku waa labada kun lix- saddex iyo labaatanka dhegeystayaal ee kuna soo dhawaada barnaamijka hogaanka ee xaalada dalka subax walbo isniin arbaco iyo jimco aad ka dhegeysataan warbaahinta star Ee, barnaamijka waxaa markaasi si wada jir idinkugu daadihin doona anigoo ah musaab ismaaciil weliba saaxiibka yuusuf bakad mowjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay caasimadda nairobi waxaad si toosa nooga maqlaysaan hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad ku sugan tahay ismaamul xabeedka mombaaso iyo nabaaxigeedana hal ibir saddex dhibic shan ayaad naga maqlaysaan mowjada wajeer iyo deegaanada hoostagana waa sagaashan iyo toddoba dhibic saddex haddii aad joogto dhankaasi iyo marsabit siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba ayaad naga dhegaysanaysaa mandheera iyo weliba countiga iyo deegaanada hoostaga waxa ay naga maqlayaan sagaashan iyo toddoba dhibic shan haddii aad ku sugan tahay dhankaasi iyo gaarisa dhadhaab masalani iyo weliba tanariva sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal haddii aad joogtana balanbala banaaney madoogaashe iyo weliba isiolo iyo meru hal eber laba dhibic saddex ayaad si toosa nooga maqlaysaan si guud barteena internetka websaytka ee www star f m co k ayaad nagala socotaan dhegaystayaal halkaasi aad ka dhegaysan kartaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda waatay arrimo kala duwan oo markaasi aad u xiiso badan ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka dhegaystayaal oo la xidhiira arrimaha siyaasadda iyo weliba halkay wax marayaan iminka xaaladda dalka isqabqabsiga siyaasadeed ee mar kale cirka isku sii shareeraya ee u dhexeynaya mucaaradka iyo weliba dowladda dhegaystayaal marar badan waxyaabo kala duwan ayaa la isku haystay waad ogtihiin oo halka ay sheekadu ka soo bilaabatay doorashadii kadib in markaasi natiijadii la aql- la aqbali waayey kadibna maxkamadda loo gudbiyey reela iyo kooxdiisu ay maxkamadda u gudbiyeen kadibna kiiskaasi la tuuray madaxweynaha la dhaariyey kadib reela odinga iyo kooxdiisu ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn natiijadaasi ayna aqoonsanayn william ruuto iyo xukuumaddiisa laakiin waa la soo socday noloshii ayaa sare u kacday waxay sheegeen haddana inay ka soo horjeedaan noloshii oo sare u kacday waa la socday i b c weliba xubnaha ee jalera for ayaa laisla yimaaday in shaqada laga ceyriyey kadibna waxay sheegeen inay u doodayaan oo ay tahay in shaqada lagu soo gu- marka- mar- mar kale dib lagu soo celiyo waa laga gudbay haddana waxaa la yimaaday in xubnihii i b c ama doorashooyinkii ee bedeli lahaa jabukati iyo kooxdiisa haddana lasoo magacaabo oo guddi iyagoo markaasi ee, indhendheen ku samaynaya sidoo kalena turxaanbixin ku samayn doona lasoo magacaabay way ka hor yimaadeen mar kale oo waa laga gudbay haddana dhegeystayaal arrimahaasi oo dhan waxa haddana ee markaasi ay sheegeen in ay haddana ka hor imaanayaan waa waxa ay ugu yeereen in madaxweynaha iyo xukuumadda ay markaasi la wareegeen xisbiyada mucaaradka iyo weliba qaar ka mid a xildhibaanadana ay gateen arrimahaasi oo ay haddana miiska soo saareen oo sheegeen inay ka soo horjeestaan waxyaabahaasi oo dhan waxay dhalisay mu- mu- waa in markaasi mudaaharaad iyo dibadbax loo s- kicitimo dhegeystayaal oo taageerayaashiisa ay markaasi qaybo ka mida dalka si gaara caasimadda nairobi oo ah meelaha markaasi sida aadka ay uga sameynayeen dibadbaxyada wadahadal ayaa lagu baaqay labada dhinac ee markaasi toddoba siyaasi ama toddoba markaasi xildhibaan iyo sanatar isugu jira u soo xulay inay wadahadaladaasi hogaamiyaan waa la wada hadlay kadib waa la isfahmi waayey oo haddana waxaa meesha laga saaray waxaa lagu yeeray bipartisan tok dhegeystayaal wadahadaladii laba geesoodka ah labada dhinac markaasi ay ku doonayeen ama ay ku doodayeen iyadoo mucaaradka ay ilaa iyo qodobo dhowra oo ay sheegeen markaasi irreducible minimum oo aan laga tanaasuli karin sidoo kalena ay tahay in laga wada hadlo lana xaliyo waxyaabahaasi ay ku sheegeen qiimaha sare nolosha in saafarka la furo in guddiga markaasi doorashooyinka ee iminka la doonayey in lasoo shaqaalaysiiyo la xakiyo waxyaabahaasi odhanaya qayb ka ahaa dhegeystayaal in sidoo kale u d a iska dhaafto ugaarsiga ay ugu jirto xisbiyadii weliba xildhibaanada mucaaradka dhammaantooda waxyaabahaasi o dhan waa hirgeli waayaan dhegeystayaal iminka waxaa la taagan yahay waa waxaa lagu yeeraya finance bill twenty twenty three oo waxaa ugu weyn ee iminka dalka laga hadalhaya dhegeystayaal siyaasiyiinta iyo weliba meel kasta oo fadhi ku dirira oo arrimaha siyaasadda lagu gorfeeya looga hadlayo hadda waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal raila odinga oo maalinkii shalay aheyd hadlay laakiinse maanta wuxuu leeyahay talo ayaan ku wadaa ayaa lala talinayaa ruuto ayaa la doonayaa inaan la taliyo waxauu leeyahay marar badan haddii aan kuu hanjabnay oo aanu sheegnay inaan markaasi dibadbax kuu dhigeyno aanu ku dhahnay waxaasi wax ka bedel bal maanta taladeenna qaaday uu leeyahay tala ayaanu kuu soo bandhigaynaa ilaa iyo toban qodob oo markaasi talooyin ah ayuu miiska u saaray wuxuu leeyahay talooyinkan adiga ay ku anfacayaan xukuumaddaada ay anfici doonaan waxayna anfici doonaan dhammaan shacabka kenyaanka ah ee naga qaado muu qaadan doonaa waa su-aasha meesha tala dhegaystayaal balse waxay leeyihiin return to mass action is imminent waa weli lagama maarmaan in la dibadbaxo lagama maarmaan ayay noqon doontaa laakiin waxay ku xiran tahay taladeena haddii aad qaadato talooyinkaasi aanu eegi doonaa dhegeystayaal oo mucaaradka iminka ay soo jeedinayaan isagoo markaasi ku sugnaa halka loo yaqaano jaramogi oginga odinga foundation ee magaalada nairobi waxaana halkaasi uu kula kulmayey qaar ka mida markaasi waa qaar ka mid a khubaro si gaara kuwa ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha dhegeystayaal ayuu halkaasi kula kulmayey talooyinkooda iyo waxyaabaha markaasi laga yeeli karo xaaladda dalka iminka uu ku sugan yahay ayuu ka wareysanayay wal aanu eegno talooyinkaasi dhegeystayaal ilaa iyo toban qodob ah ee miiska uu soo saaray kow waxaa ka mid ah in xukuumadda dhexe ay iska dhaafto waxaa ugu yeeray duplication of county rolls in markaasi ay ku soo hoos dhabato ama sidoo kale ay markaasi isku daydo xukuumadda dhexe inay qabato qaar ka mida shaqooyinka loo dirsaday ama loo igmaday dowlad goboleedyada dhegeystayaal taasi oo uu leeyahay waxaa ku baxaya qarash laba jibaar oo aan loo baahnay tusaale waxyaabahaas waxaa ka mid a dhegeystayaal arrimaha caafimaadka ayaa ka mid a oo kale ama arrimaha markaasi healthka loo yaqaano oo aan ogsoonnahay in ay hoos tagaan dowlad goboleedyada ama ismaamullada wuxuu leeyahay royal odinga haddii arrimahan ay markaasi dowladda dhexe ay damacdo inay iyaduna ka shaqayso waxaa ku bixi doona qarash dheeri ah maadaama kal horeba qarashaadka loogu qondeeyey ee lacagaha la siinaya kountiyada haddii dowladda dhexe ay soo faragashato arrimahan taas waxay la micno tahay ayuu leeyahay in dhaqaalo kale loo baahan yahay waana waxyaabaha sababay ayuu leeyahay in markaasi xukuumaddu ay soo rogto canshuuro badan oo xaddhaaf ayuu leeyahay taasi looga markaasi gudbo canshuurahan badanna looga gaashaanto sidoo kalena iskaga dhaafa ayuu yidhi waa in xukuumadda dhexe ay iska dhaaftaa sidoo kalena ay meesha ka saartaa waxa ugu yeray duplication in markaasi ay hagaajiso dabcan waa hanaan kale iyo weliba budget kale oo barbar socda kan countiyada markaasi loo qondeeyey ee loogu talagalay dhankaasi iyo arrimaha dowlad goboleedyada dhegeystayaal waxyaabaha uu tusaalaha usoo qaatay ee ugu muhiimsan sidoo kalena ee ugu soo horeeyo waxaa ka mid a dhankaasi iyo caafimaadka dhegeystayaal isagoo oo leeyahay arrimahaasi waxaa loogu talagalay dhankaasi iyo dowlad goboleedyada ilaa iyo qarash gaaraya soddon iyo shan bilyan oo shilinka dalka ah ayuu sheegay in dowladda dhexe markaasi ay jeebka andrade ay doonayso inay u qoondayso arrimaha dhankaasi iyo caafimaadka waxaana uu leeyahay sidoo kalena uu soo jeedinayaa in kenya kwanza ay iska dhaafto arrimahaasi sidoo kale waxyaabaha kale uu doonay waxaa ka mid a dhegeystayaal wuxuu leeyahay waxaa la yimaadtiin qorsho idinka aad markaasi eber ka soo bilaabaysaan zero base budgeting ayuu leeyahay waa hanaan markaasi maaliyadeed oo adinka xukuumad ahaan aad la imaanaysaan ayuu yidhi start from the scratch waxaa kasoo bilaabaysaan halka ugu hooseeya ayaa kasoo bilaabaysaan ayuu leeyahay waxaan iska dhaaftaan qorashihii hore iyo hanaankii hore ay ku shaqaynayeen xukuumaddii kasii horeysay ee madaxweynihii hore uhuru kenyatta uu hogaaminayey ayaa markaasi ay tahay inaa iska dhaaftiin ayuu leeyahay yani wuxuu la jeedaa in hadda waxyaabaha ay doonayaan haddii ahaan lahayd arrimaha canshuuraha arrimaha budgetinka hanaan cusub oo qorshe cusub oo iyaga uu gaara shanta sane ee soo socota oo sidoo kalena ay ka soo bilaabayaan meesha ugu hooseysa ayuu leeyahay waa inaad markaasi samaysaan waxaana markaasi uu yidhi arrimahan waxaa sidoo kale ay markaasi wax ka bedelaysa ayuu yidhi canshuuraha badan ee dalka lagu soo rogayo maadaama ay haysanin ayuu yidhi hanaankii hore ee madaxweynihii kasii horeeyey william ruto iyo xukuumadda iminka joogta isma haystaan ayuu leeyahay si farsam ahaan iyo si kaleba iyo weliba si guud marka la eego qaabka ay wax u doonayaan iyo hanaanka iyaga ay u doonayaan inay u meelmariyaan sharciga iminka baarlamaanka horyaala labada kun saddex iyo labaatanka finance billka waxyaabahaasi oo dhan isma waafaqsan ayuu leeyahay haddii aad doonaysaan inaad iswaafajisaan sharciga iminka horyaala baarlamaanka waa inaad idinka qorshihiina oo laga soo bilaabaya zero best budgeting ayuu yidhi aad la yimaadaan oo aad iska dhaaftaan midkii hore ee xukuumaddii idinka sii horeysa dhegeystayaal qodobka saddexaad ee uu talo markaasi ahaan ugu soo jeediyey raila odinga xukuumadda waxaa ka mid a dhegeystayaal in markaasi dowladdu ay yarayso waxa ugu yeeray spending waa dhankaasi iyo dhegeystayaal waxyaabaha xaddiraafka ay isticmaalayso ayuu yidhi waxyaabaha xaddiraafka ah ama lacagaha markaasi xaddiraafka ah ay isticmaalayso ayuu leeyahay waa inay markaasi iska dhaafaan taasina wuxuu yidhi waxay yareynaysaa arrimaha markaasi arrimaha ugu yeeray canshuuraha badan xaddiraafka ee lagu soo rogay kenyaanka haddii aad markaasi yareysaan isticmaalka haddii ahaan lahayd markaasi xafiisyada kala duwan iyo weliba waaxyaha kala duwan waa lacagaha markaasi loo qoondeynayo oo la yareeyo oo lacaga markaasi macquulgala lagu soo reebo waxay noqon doontaa ayuu yidhi tu markaasi culayskan kenyaanka ka kor qaada waxyaabahaasi oo dhan ayaa iminka uu miiska soo saaraya dhegeystayaal qodobo kale ilaa iyo toban qodob ayuu ka hadlay qodobka afraad oo kalead markaanu eegno waxaa yuusufow ka mid eh waxa ugu yeeray in markaasi meelaha musuq maasuqa ay ka jiraan laga hortago sidoo kalena dulduleelyada musuq maasuqa la kabo sidoo kalena wuxuu leeyahay lacago kasta oo dhumaya lacag kasta hal shilin oo musuq maasuq ahaan ku dhumaya waa in laga hortagaa intii wuxuu leeyahay aad canshuuro badan oo hadda kow la dhahaya aad soo rogi laheed lacago way jiraan oo way yaalaan bajet wuu yaallaa oo qarash wuu jira keliya waxaad isku daydaa inaad ka hortagto meel walba dulduleel kasta oo musuq maasuq uu ku baxay ayuu leeyahay haddii ahaan lahayd laga soo bilaabo xafiiska madaxweynaha ilaa iyo kan madaxweyne ku-xigeenka ilaa iyo wasaaradaha kala duwan ilaa iyo markaasi waxyaha kala duwan laga yimaanayo waxa ugu yeeray dabcan waa dabcan ilaa iyo dhankaasi mashinaanida ugu yeeray ilaa akountiyada xitaa ku dar meel walba oo dulduleel iyo musuq maasuq uu ka jiro lacago lagu lunsanayo ka hortagayuu leeyahay lacagahaasi balaayiinta shilan ee musuq maasuqa ku bixi lahaa haddii aad ka hortagto oo dulduleelyaasi aad daboosho waxaa suurtagelaysa ayuu yidhi in lacagihii la lunsanayey ay dadka ku soo laabtaan canshuurihii aad ka qaadi lahaydna meesha si looga kaaftoomo ayuu yidhi sidoo kalena lacagihii dakhliga ee dalka soo galayo revenue la loosgaraynayo ama la waayayo arrimahaasi ayuu soo hadal qaaday sidoo kale arrintaasi waa talo afraad uu yidhi oo kaa caawinaysa in iminka aad ka gudubto culayska adiga ku haysta culayska kenyaanka aad saari rabto inaad ka gudubto waa sida hadalka u dhigay raila odinga uu ula jeedo xukuumadda weliba madaxweyne william ruto iyaga dhankooda waa isdifaacayaan dabcan oo waad aragtaa madaxweynaha iyo weliba tiimkiisa xildhibaanada iyagu taabacsan iyo dhammaan shakhsiyaadka kale ee ku hareereysan waa isdifaacayaan waxay leeyihiin keliya sharcigan waa sharciga kenyaanka ay ku macaashi lahaayeen shanta sano ee soo socota xitaa waxay leeyihiin waa long term project ama plan waa qorshe markaasi wakhti fog ah maanta sanadkan keliya lagu macaashiyo sanadka soo socdana keliya lagu macaashiyo laakiin waxa wax ka bedeli doona mustaqbalka fog ee kenyaanka ay leeyihiin laakiin mucaaradka iyagu waxaasiima arkaan keliya waxay leeyihiin maantada la joogo ayaanu ka hadlaynaa berri iyo beri dambe wax naga gala ma lahan culayska maanta kenyaanka saaran canshuuraha markaasi lagu soo rogayo iyo nolosha sare ee maantadan sare u kacday in wax laga qabta ayaan doonaynaa tan beri anaga ayaad isku tashanaynaa ayay leeyihiin oo waxyaabaha markaasi imidlaay hadda laisku gabsan yaha dhegaystayaal waad aragtaa labada dhinac shafka ayaa laisku kala garaacanayaa mucaaradku shalay waxay dhaheen it is imminent waa dabcan waxyaaba ay leeyihiin laga maarmaanayana noqon doontaa inaanu aadna dhankaasi iyo dibadbaxyada wadooyinka aan dib ugu laabanno waa haddii sharcigan uu meelmaro wayna iska caddahay dabcan sida inta badan ee la saadaalinayo in sharcigan uu meelmari doono maadaama dowladdu ay wadato la leeyahay waxyaabaha markaasi tiro iyo si kastaba markii loo eego waxaa leeyahay way iska caddahay in sharciga uu meelmari doono laakiinse buuq iyo ka dhalan doonto in markaasi halkaasi rabshado u ay ka dhacaan baarlamaanka waad ogtihiin ma ahan markii ugu horeysay marar badan waa la isku gafay arrimahan oo halkaasi iyo kala fadhiyada baarlamaanka marar badan uu istaagay oo la isharaantiyey la isfeeray jabadihii biyaha laisku tuuray warqadihii markaasi laisku tuuray suudadkii xitaa la iska jeexjeexay halkaasi ayay leeyihiin waa macquul in markaa ay ka dhacdo ama sidaasi si lamida jawi noocaasi oo kale inuu baarlamaanka ka dhaco waxyaabaha kale ee qodobka shanaad aanu eegi doono qodobada kale yuusuf ayaa noo soo qaban doonaa dabcane aanu eegi doono waxaa ka mid a oo raila odinga taladiisa ka midka dhegeystayaal wuxuu leeyahay waxaa iska dhaaftaan waxa ugu yeeleen essential government expenditures waxyaabaha waxaa ka mid a dhegeystayaal dhankaasi iyo waxyaabaha maalayacniga ayuu yidhi oo dowladda ay qarashka ku bixinayso waxyaaba maalayacniga jira ayuu leeyahay raila odinga oo shalay uu ka hadlay waxyaabahaasi maalayacniga waa waxyaaba wuxuu yidhi ee dowladda markaasi u horseedaysa inay qarashaad ku bixiso maxaa ka mid a waxaa ka mid ah chief administrative secretary xilkaasi c e s ka ayaa ka midka dhegeystayaal oo dhowr iyo konton shakhsiyaad loo kala magacaabay ilaa iyo malaayiin shilinna ku bixi bil walba sida la sheegay qarashaadkooda sanadkiina dhadhoweynayso balaayiin shilin ama markaasi ka badanaysaba waana waxyaabaha hadda raila odinga ay kooxdiisu ay kula talinayaan revok ayuu leeyahay ka laabo shakhsiyaadka aad u magacaawday xilalkaasi c e s ka ilaa kontonka shakhsi kala laabo ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu ku daray uu leeyahay ma ahan shakhsiyaad markaasi u qalma inay xafiiska joogaan taasina mar kale wuxuu yidhi waa non essential waa waxyaaba markaasi loo baahnayn waxyaaba laga maarmi karo madaxweynaha kal hore isagoo su-aashaasi la weydiiyey waa u isdifaacay oo uu difaacay shakhsiyaadkan waxaa la weydiiyey waa maxay sababta aad u magacaawday xilalkan maadaama xitaa maxkamaddii ay ka soo horjeestay baarlamaanka xitaa vetting ma ay marin oo lama turxaan bixinin sidii loo magacaabay ayaa haddana aqalka madaxtooyada subax mina subax lagu dhaariyey maxay tahay sababta ayaa la weydiiyey madaxweynaha wuxuu leeyahay qof walba shaqada ayaa ku badatay uu leeyahay aniga ayaa shaqadii ugu badatay oo saqdi dhexe ayaan ku gaaraa xafiiska madaxweyne ku-xigeenkaygii sidoo kale ayuu yidhi ninka golaha wasiirada u weyn ee mudavadi sidoo kale isaguna saqdi dhexe ayuu xafiiska tagaa ayuu yidhi wasiirada si la mida wuxuu leeyahay shaqada ayaa ku badatay marka waxaan doonaynaa ayuu yidhi in shaqada ay kala yaraato shaqadana si markaasi habsamele u socoto annagoo ka duulayna taasi ayaanu magacaabnay ilaa iyo konton iyo dhowr wasiir ku-xigeen ama loo yaqaano c e s ka ayaanu magacaabnay ayuu yidhi si ay nooga caawiyaan howlaha arrintaasi oo kenyaanka aad arkayseen inay ka soo horjeesteen maxkamadda qudheedu ay ka soo horjeestay laakiinse siwad sowad waa ay meelmartay raila odinga hadda wuxuu leeyahay kala laabo shakhsiyaadkaasi xafiisyada aad u magacaawday waana non essential ayuu leeyahay waxyaaba aan laga maarmeyn ay ahayd aana loo baahnayn ayuu leeyahay dabcan inaanu markaasi qeyb ka noqonno sidoo kalena ay markaasi naga caawinaysa ayuu yidhi inaanu ka hortagno qarashaadka badan ee dowladdu isticmaalayso oo waad og tahay xafiiska shakhsiyaadkan lacaga ayaa ku baxaya mishaarkooda yaa jira gunooyinkooda yaa jira in markaasi waxay helayaan allowanceyaasha kala duwan ee gunooyinka haddii ahaan lahayn midda guryo midda markaasi socdaal waxyaabahaasi oo dhan ayaa jira mid gaari ayaa jira mid caafimaad ayaa jira waxyaabahaasi oo dhan wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay waa waxyaabaha sababaya maanta in xukuumaddu ay canshuuro badan usoo rogto sababta wuxuu leeyahay uma hayso mushaar inay markaasi shakhsiyaadkan siiso maadaama aansan ku jirin dastuurka weliba xelalka sharciyada ay ku jirin waxayna doonayaan ayuu leeyahay inay iyaga u qoondeeyaan sidoo kalena canshuuraha ay dadka ka qaadaan ay ku siiyaan mushaar ahaan waxyaabaa uu doonaya haddii aad doonaysa ayuu yidhi in markaasi kenyaanka ay ku riyaaqaan sidoo kalena lagula taageero sharcigan waa inaad waxyaabahaasi oo dhan ka fogaataa ilaa iyo toban qodob ayuu sheegay dhegeystayaal qodobadaasi oo dhan kama gaarayno warka efoodi inugu soo hayaa qodobada kale yuusuf bakad ayaa eegi doona laakiin sii watowad wuxuu leeyahay arrimahaasi oo dhan markaa ka shaqayso you have to withdraw the finance bill ayuu leeyahay waxaasi oo dhan markaad soo duduubto oo aad mid mid u dul istaagto sidoo kalena aad qalinka aad ku xariiqdo oo aad ka shaqayso sidoo kalena aad iska dhaafto waa inaad markan u imaataa sharciga meesha ka saartaa mid cusub aad keenta ayuu leeyahay haddii sidaasi aad samayso waa lagu soo dhoweynayaa oo kenyaanka waa ay markaasi ku riyaaqi doonaan laakiinse wuxuu yidhi haddii aad arrintaasi samayn wayso waddada ayaa inoo diyaar ah iyo maandhamaano
saaxiibada ku sugan mandheera ee balad xawallafy iyo baniisa raamu waa sagaashan toddoba dhibic shan wajeeriya basweyni waa sagaashan toddoba dhibic saddex gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada ah talaarifa masalaani waa sagaashan toddoba dhibic xal isyelo balambala iyo madogaashi meeru waxay naga dhegeysaneen hal ibar laba dhibic saddex halka mubaasaa hal ibar saddex dhibic shan nairobi waa hal ibar saddex waa hal ibar shan dhibic sagaal w w w star f m co k applicationka abkan waa soo dejisan kartaa dhegeystayaal sida barnaamijkaad ku maqlayseen dabcan hadda xukuumadda oo dabcan xukuumadda ruto oo lala talinaya in markaas waxyaala qaar ay ku dhaqaaqdo mise ku hanaqaado si markaasi haddii culaysyo fara badan dhanka dhaqaalaha iyo weliba xaaladaha waddanka hadda markaasi ka taagan ay ku adag tahay waxaa markaasi uu soo jeedi dabcan digniino iyo sidoo kale wuxuu la soo jeedi talooyin markaasi ku saabsan sidii markaasi uu ku xakamayn kara xaaladaha waxaa soo maqasheen qodobo markaasi muscab markaasi inoo daaray halka qodobada kale markaasi hadda aan isla fiirin doono dhegeysta waxaa hadda markaasi dabcan haddii qodobadaasi ama waxyaalaha markaasi loo soo jeediy uu qaadan waayo maxaa dhacaya ruto waxaa markaasi keliya maalmo yar ay ka harsan tahay oo iyadoo markaas lagu wada isbuuca soo socdo in markaas lagu dhaqo sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka laakiin intaa ka hore waxaa markaas wacd uu ku maray raila odinga in markaas laga doonayo in isbeddel xoogan ay ku samayso dhanka dhaqaalaha sidoo kale waa arrimaha markaasi canshuuraha iyo waxyaala markaasi badan oo laga doonayo in xukuumadda ruuta wax badan ay ka bedesho ka hor intay markaasi ku dhawaaqay sanad maaliyadeedka dalka dhegeystayaal waxaa hadda markaas ay sheegayeen in haddii dabcan xaaladda ay ku adkaatay sidoo kale uu fahmi waayo xaaladda sidoo kale uusan dabcan garan layahay halka markaas waxa ka bilaabi karto wuxuu markaas u soo jeeday qodobo markaasi uu sheegay inay wax badan ay kaga bedeli karto noloshiisa oo dabcan ay kaga bedeli karto nolosha dalka uu ku sheegay in hadda cariiri uu kaga dhigayo waddanka raila odinga waxa uu sheegayaa in isbuuca markaasi soo socda dibadba xoogan waddanka ay ka sameyn doonaan haddii markaasi tillaabada iyo waxyaalaha markaasi ay tabanayaan ee waxba aysan ka qabanin xukuumadda ruuta iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda dalka ee ku saabsan arrimaha canshuuraha bacriminta dhegeystayaal iyo sidoo kale arrimaha waxyaalaha markaasi xukuumadihii hore markaasi ay soo bilaabeen soona socotay ee kabashada ee subsidiga dhegeystayaal lagu kabi jiray dhanka waxbarashada dhanka sidoo kale beeraha sidoo kale shidaalka dhegeystayaal iyo weliba dhanka oon jaamacadaha wax waliba oo markaasi inta badan ee ay xukuumadda waxyaalo fara badan ku kabi jirtay kuna dhisi jirtay dhanka dhaqaalaha ayuu meesha markaasi ka saaray xukuumadda ruuto kuna sheegay inay tahay mid markaasi hadda walaysada faraha badan keenayso sidoo kale sixir bararka sare usii qaadaysa ayna ka mid tahay in markaas meesha laga saaray sabsidhigii dhegeystayaal hadda ayuu tilmaamaya sheegaya uu qeexayaa in markaasi xaaladaha ay markaasi ku cakiran tahay sidoo kale latalinta ka markaasi ka wareersantah balse uu kula taliyay in qodobo markaasi soo socda aan kuu sheegi doono dhegeystayaal uu markaasi uga taliyay in wax ka qabto kana bedelo dhegeystayaal raila odinga wuxuu markaasi soo sheegay qodobada markaasi sida muscab qaarna uu soo sheegay qaarna hadda ana markaasi kuu sheegi doonaan dhegeystayaal wuxuu leeyahay georgi waxyaalaha markaasi dabcan faa'iido aan dalka ugu lahayn ama xukuumadda dalka aan ugu lahayn sidoo kale qarashaadka faraha badan ay ku baxayaan waxaa markaasi ka mid a dhegeystayaal ku-xigeenada waxaa loo yaqaana chief administratis makaas inaa markaasi aad joojiso taasoo markaas hadda ku sheegay inay lacag markaasi malaayiin shiina markaasi bishiba ay ku baxayso oo sidoo kale dabcan wadanka aysan xakami karin ama sidoo kale la xakameyn karin iyadoo dhaqaale hadda markaas gacanta uu kasii baxay sidoo kalena hadda ay ku khasbantahay in xukuumadda ay isku celceliso sidoo kalena ay dhoorto waxaa markaasi ay ku sheegay in asaga qayb markaasuu ka yahay sidoo kale uusan iskaga dhigaynin sidii wax uu kaga bedeli lahaa dhanka dhaqaalaha waxau markaasi sheegay waxaan munaasab ku ahayn wax markaasi dan aan soo kordhinaynin iyo sidoo kale wax aan faa'iido markaasi xukuumaddan ugu lahayn in looin markaasi lasoo qaado uu sheegay in haddana tiradooda ay badan yihiin oo ku sheegay in waxba aysan faa'iido ugu lahayn wadanka dhegeystiya waxa uu sidoo kale sheegay in markaasi la yareeyo lacagaha markaasi ministerial dabcan wadanka inta waa qarashaadka la isticmaalo markaasi dibadaha markaasi ku sheegay inay tahay in hadda laga doonayo xukuumadda nafsadeeda inay markaasi yarayso kana go-an tahay qarashaadka markaasi dibadaha lagu baxayo laga yareeyo qarashaadka markaasi xildhibaanada dabcan waa dabcan wasiirada iyo weliba kuwa kale intooda badan socdaaladooda aad ugu badan yihiin la xakimay si markaasi loo yareeyo qarashaadka la dareemo waxyaalaha markaasi sidoo kale u keeni karo sixir bararka wadanka inay markaasi hurmuda ka tahay qayb ka tahay ee qayb fara badan ay ka tahay taasina loo weeciyo qaab kale oo markaasi munaasab ah wax looga bedeli karo mise wax looga qaban karo wadanka waxaa hadda ay sheegayaan mise ay ku dhaliilayaan inaysan markaasi ay xukuumadda ruuto ku fashilmeen arrimo fara badan haddana markaasi doonayaan inay ayaga nafsadooda u arkaan inay xal lagu heli karo mise u arkaan in xal tahay in markaasi canshuuro waddanka lagu kabo mise lagu dhiso dhegeystayaal taasi ayuu ku sheegay raila odinga inay markaasi tahay mid kala dheer dhan dhaqaale iyo weliba canshuur uu ku tilmaamay in waxba markaasi aysan qabsan ama dabcan isqabsan karin ku aadan dhanka dhaqan dhaqaale ee wadanka hadda markaasi ka taagan dhegeystayaal raila odinga wuxuu markaasi soo jeediyay hadda in markaasuu la dagaalamo la joojiyo musuq maasuqa markaasi xukuumaddiisa durbaal kasoo shacbaxayso iyadoo markaasi wasaaradaha caafimaadka uu ku sheegay inay markaasi qayb ay ka tahay weliba xogeyaha joogtada kadib markii shaqadeed iska casishay laguna dabcan la sheegay in markaasi lacag ay waa lacag aada u tiro badan ay gaaraysa saddex dhibic afar bilyan oo lacagta dalka in markaasi laguna shaqadeeyo wadanka sidoo kale lagu soo saaro waa marakaneecada oo horumar la gaarsiinaya afartan iyo toddobada ismaamul ee waddanka uu ka kooban yahay raila odinga waxauu markaasi sheegay inay tuugnimo ka dhex jirto xukuumaddiisa sidoo kale ay ka dhex jirto musuq maasuq taasi ayaa markaasi laga doonaya nafsadooda inay ka dhex yeerayaan meesha ka saaraan oo loo soo jeheysto waxyaalaha haddi ay markaasi afkooda ka sheeganayaan siduu asaga hadalka u dhigaya ay ku tilmaamayaan inay markaasi doonayaan in waddanka wax badan ay ka qabtaan mise ka bedelaan waxa uu ku sheegay in markaasi xatooyo iyo sidoo kale musuq maasuq intay xukuumadda ka dhex jirto in waxba markaasi aysan hagaagi doonin sidoo kale waxba aysan isqabsan doonin sidoo kalena wax markaasi isqabsan ay iska badaaya in xitaa dhaqaalaha uu gacanta kasii bixi doono sheegana inay tahay sunta keli ah ama sidoo kale kansarka uu ku tilmaamay inay tahay xatooyada wadanka inay ku badan tahay oo markaasi lacagaha la lunsanaya dhegeystayaal waxa uu sidoo kale sheegay in hadda markaasi laga doonaya inuu soo saaro ama sidoo kale uu kasoo bilow scratch ama meesha hoose uu kasoo bilow zero dhaqaalaha wadanka sidoo kalena ama uu doonayo in wax badan uu ka bedelo balse uusan markaasi kala laacshoonin mise uu ku dhegdheganin xukuumadii oo xukuumaddii markaasi ka horeysay uu ku tilmaamay in ay markaasi ayada dhaqaalaha wadanka ay lumisay sidoo kalena lacago fara badan ay lunsadeen dhegeystayaal hadda waxay markaasi ku tilmaamay ama uu ku tilmaamay intaasi hadda la joogay balse laga doonayo in markaasi nashqad ama qorsho kale istraatiijiyadeed wadanka uu ku wadi karo in uu la imaado balsan ahayn arrimaha canshuuraha iyo weliba lacagka jariida shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale dabcan subsidiga ama lacagtii markaasi lagu kabi jiray waxyaalaha markaasi munaasabka ah sida markaasi korontada sidoo kale waxbarasha jaamacadaha iyo kolejyada dhegeystayaal iyo sidoo kale lacagii lagu kabi jiray beeraleyda lacagii lagu kabi jiray dhegeyste shidaalka ayuu markaasi sheegay in hadda meesha ay ka saareen taasi keentay meelihii ugu dabcan dhaqdhaqaaqyada wadanka kasoo gelaysay inuu markaasi meesha ka xayiro sidoo kalena ku sheegay in ayaga isdabaraan hadda wuxuu leeyahay inay tahay mid markaasi dadka lagu jaahwareerinayo sidoo kalena aan dadka waxba usoo kordhinayn xaaladda hadda markaasi wadanka uu ku sugan yahay sidoo kalena uu xal u hayin asagoo markaasi sheegay raila odinga in hadda markaasi faahfaahin dhammaystiran iyo weliba caddeyn qeexan markaasi ku aadan arrimaha biilka ah ee sanamaaliyeedka labada kun saddex ka sharaxaad guud uusan weli ka bixinin ruto sidoo kale ku adkaatay inuu arrimahaasi markaasi sharaxo raila odinga wuxuu hadda markaasi ku adkeysanaya leeyahay in markaasi xaaladaha wadanka markaasi loo fiiriyo oona markaasi laga bilaabo in lacagaha ayaga nafsadooda iska jaraan qeybta dabcan wasaaradaha sidoo kale xogayaasha joogtada iyo weliba kuwa markaasi soo magacaabay inay markaasi tahay mid hadda oo dhaqaale culeys waa dhaqaale culeyska iyo dhaqaale dhibaatada ina isaga uu markaasi gacantiisa ku abuuray keenayo oo marka taasina hadda xal aysan loogu arkin ama xal u hayin in ay markaasi dabcan wadanka dhaqaalaha lagu kobciyo dhan markaasi canshuur ah oo hadda waqtigeeda markaasi la joogin raila odinga waxa uu markaasi sheegay in xukuumadda ruto ay markaasi ay tahay mid markaasi wax kabeddelsan ay yahayn wadanka horumarkiisa balte in balse ay tahay mid markaasi uu ku qancinayo saaxiibadihiisa waa saaxiibadihiisa siyaasadda wuuna ku sheegay inay nin markaasi wada qancinayo mid markaasi uu doonayo siyaasadda dadka markaasi iskula soo wada jireen in dhammaan xukuumadda uu ku wada guro ama kuwa dabcan ay ka wada muuqdaan taasi uu arkay in xal u arko balse u arkin in isbeddel xoogan markaas ay caga dhigato ama ay saldhigato dhammaan xukuumadda oo hadda markaas la sheegay in sixir bararka wadanka heer sare uu weligiisan gaarin inuu hadda gaarsiisan yahay raila odinga ayaa sheegay xitaa markii dabcan gumaysiga iyo sidoo kale dabcan wakhtigii markaasi dimuqraadiyadda sida rasmigaysan wadanka uga jirin uu hogaaminaya moy ayuu ku sheegay inay xitaa dhaqaalaha sidan uusan ahayn ilaa markaasi dabcan xilka markaas uu kala wareegay moy kibaki uhuru kenyatta iyo sidoo kale hadda xukuumadda hayso dhegaystay qiil waxaa markaasi aysan u noqon karin arrimaha canshuuraha iyo sidoo kale arrimaha wax kabeddelka wadanka hadda oo markaasi sixir bararka heer sare weliguusan gaarin gaaray waxaa hadda dabcan labada kiile dabcan labada kiile soorta mugaalida saliida iyo sokorta waxyaalaha markaasi dadka inta badan ay aadka u isticmaalaan ayaa dabcan hadda kor u kacay ilaa haddana markaasi xukuumadda waxba aysan ka qabanin dhegeystayaal waxaa kaliya markaasi dhanka khubarada siyaasada kuwa ka faalooda ayaa hadda markaasi la sugay sida tilmaamayeen waxay sheegayaan in la sugaya bal waxaa soo saarayaan dabcan wasaaradda bal waxyaalaha markaasi ay qala qorsheeyeen meelaha markaasi canshuuraha la saaray meelaha markaasi canshuuraha aysan ku badneen iyo meelaha markaasi ay ku badan yihiin waxyaalaha markaasi ay dadka shacabka ay kaafin karaan haddaba intaasi ka hor maxaa dhacaya intay markaasiisan ku dhawaaqin wasaaradda maaliyadda dabcan sana maaliyadeedka labada kun saddex labaatanka labada kun afar labaatanka inkastoo laakiin ayaga markaas haddana ay ku adkeysanayaan xukuumadda ruto inay si dabcan ay sii dabcan ay sii socon doonto sidoo kalena mar dib uga laaban doonin ilaa markaasi ay dabcan ku sheegeen inay wadanka noqdo mid asaga markaas isku filnaansha heer sare ka gaari karayo oo sidoo kale kaga dabcan kaga baaqsan karo mise looga kaftoomi karo dhanka lacagta deymaha ee wadamada markaasi laga soo amaahdo dhegeystayaal sida qaabka dabcan twitterka dadka qaarkood ay ka arkayeen dhegeysta waxaa la sheegaya in xukuumadda durbe ay sheegtay in hoos udhac xoogan la dareemayo dhanka markaasi deymaha lagu leeyahay dabcan wadanka ee dhanka shiinaha ay sheegtay in qaarkood inta badan la bixiyey tiradii markaasi la doonayo inkastoo laakiin hadda weli lacaga fara badan lagu leeyahay wadanka weli laakiin waxaa markaasi kala caddeen bar nidaamka ee markaasi iyo weliba waxyaalaha qorshaha kale ee xukuumadda u hayso sana maaliyeedka arrimaha maciishadda ama nolosha ee sare markaas usii kacday laga doonayo xukuumadda tan ugu weyn ama qorshaha ugu weyn inay tahay sidii markaasi nolosha hoos ugu dhigi lahaa raila wuxuu markaasi ku soo gabagabeeyey dhegeystayaal uuna sheegay madax ruto waxaa laga codsanaya hadda inuu markaasi u weydiisto cafis iyo sidoo kale in markaasi dambidhaaf uu ka weysto kenyaanka iyo weliba xaaladaha waddanka markaasi uu geliyay cabsida ah iyo sidoo kale welwelka ee nolosha hadda ayuu markaasi sheegay inay dabcan waddo u furan tahay kadibna markaasi xukuumaddiisa si freesh ama si caadi ah markaas uu u bilaabo dhegeystayaal gunaanadkiisa mascabow dabcan waa maqlaysaa raila odinga halkan waxaa lagu soo gabagabeeyey president ruto to offer apology and seek forgiveness from kenyans ayuu leeyahay waa in markaasi raaligelin iyo weliba cafis uu weydiistay dadka shacabka kenyaanka ayuu leeyahay haddii uu doonayo in markaasi wax walba ay u hagaagaan sidoo kale wax walba ay u kala socdaan hadda ay markaasi tala dabcan la gudbanto ilaa kadibna howlihiisa si caadi ah markaasi ha u bilowdo haddii taasi aysan dhicin wuxuu leeyahay weli cawleys ayaa markaasi dul saarnaan doonaa oo hadda waxyaalaha markaasi uu doonaya in uu asaga u arko wax badan inay iska bedelayso wuxuu leeyahay taasi ma aha siduu asaga wuxuu arkayo talooyin ayuu jeedinaya raila odinga wuxuu leeyahay haddii talooyinkaasi aan la qaadanin ama sidoo kale la qaadan waayo dabcan waxaa ka harsan shan iyo tobanka waa maalmo yar oo keliya maanta taarikh sagaal waxaa ka harsan oo kii kale lix maalmood oo keliya adi isbuuca dambe dabcan baarlamaanka iyo markaas wasiirka uu ka arin doonaa qorshaha iyo dabcan khamiista soo socoto waxaa markaas la sugaya keliya bal waxaa markaas dhici doono inta ka hore haddii markaas talooyinka la qaadan waayo waa qorsho fara badan ilaa iyo toban qodob ayuu soo saaray toban qodob markaas meelo fara badan lagu eedanayo meelo fara badan laga doonayo in wuxuu markaas kusoo koriyo meelo qaaro markaas laga doonayo in waxna qaarna uu ka yeerayo waxyaalo fara badan ayuu markaas isku soo jacburiyey raila odinga kadib wuxuu leeyahay talooyinkan qaado haddii taasi ay ku anfici weyso adaa arki doonaa kadib wuxuu kusoo gabagabeeyey kadib wuxuu leeyahay raaligelin weydiiso dadka shacabka wixaalihii markaas aad u sheegi jirtay oo markaas hadda isqaban weysay dabcan waqtigii ololihii uu ku jiray iyo markii xukuumadda dabcan toos usoo galay madaxtooyada dabcan wax walba wuxuu leeyahay mashriq ay aadeen mise gees kale ayay aadeen oo wixii markaas dadka shacabka ay sugayeen ama dadka wixii markaas uu inta badan waqtiyadii ololihii looga bartay ruto ayaa waxaa ilaa hadda wax markaasi ka soo naca saacad ma lahan oo wax markaasi dadka rajadii ay markaasi ka beeleen ama laleeyahay waa taas hadda uu leeyahay wuxuu leeyahay cafis weydiiso dembi dhaafna weydiiso ayuu leeyahay dadka si markaasi arrimahan xaaladihii wixii markaasi faraha la gashay ee hadda u sheeg uu isqaban waaye ku dheh kadibna waxaa samaysa uu leeyahay then begin afresh ayuu leeyahay kadibna waxaa u bilaabaysaa si caadi ah oo markaas weji kaleo cusub ayaa ama jabtar kaleo cusub ayaa bilaabaysaa taasi ayuu hadda markaas kusoo gunaanuday oo uu leeyahay hadda markaa fiirso muscab waxaa raa'ila hadda uu dareerinayo mise waxaa raa'ila hadda qodobada markaas uu soo saarayo inkastoo laakiin hadda xukuumadda ruto iyada ku adkeysanaysa ee leedahay dabcan marna arrimahaas dib ugama noqonayo xitaa wuxuu leeyahay raa'ila odinga waxaa laga waayay in faahfaahin dhammaystiran ay ka bixiyaan ee ku aadan arrimaha cashuurahan qaabkan iyo waxa markaas looga dalinayahay iyo waxa markaas wadanka ay soo kordhinayso inkastoo laakiin asaga uu ku adkaysay inay doonayaan inay kaga gaabsadaan inay doonayaan inay markaas kaga kaftoomaan arrimaha canshuuraha dabcan ay kaga kaftoomaan arrimaha markaas dhaqaalaha wadamada kale ay kasoo qaadanayaan iyo sidoo kale bangiyada dunida kale ay kasoo qaadanayaan mise wadamada kale ay kasoo qaadanayaan wuxuu leeyahay inay markaas aan kaga kaftoonno aanan ku hagaajino arrimahan canshuuraha wadanka oo wax waliba laga qabto marka raailaas su-aal ayuu geliyay wuxuu leeyahay iyadoo dhaqaalihii heerkaas uu gaarsiisan yahay ama hoos uu hoosdha xoogan laga dareemayo sidee markaasi ku dhici karaysaa mise ay u noqon kartaa mise isku qaban kartaa in markaasi haddana canshuur aad ku kordhiso wadanka soo aan lagama rabin marka hore inaa markaas wax ka qabta laakiin haddana meelo fara badan laiska weydiinaya waxaa laakiin quwa khubarada dhankaas ka faalooda dhaqaalaha waxay muscab tilmaamaya shay dabcan tilmaamay leeyihiin waxaa keliya la sugayo waa sanad maaliyaedka uu akhrin doono maxaa markaas cunshuur ah laga nusqaamiyey maxaa lagu daray maxaa dhadhexaad ah sidee markaasi dadka shacabka haddana isku waafaqi kara mise iskaga arki karaan sanamaaliyeedkan labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka meel weliba hadda markaasi tagto kan geeska waxa leeyahay turkaana jooga kan mandera joogo iyo kan markaasi migori jooga ama busiya joogo waxaa leeyahay waxay markaasi hadda ka wada siman yihiin xaaladaha wadanka in sixir bararkooda dhegeystayaal hadda weli waxaa markaasi sarokicida taagan soorta oo mar dabcan mar hoos usoo dhacday haddana markii kale waqtigii meeshii ay joogtay hadda wayba kasii kasii holaan waxay leeyahay mascab waxay joogtay laba boqol iyo labaatan iyo shan hadda waxaa leeyahay wayba kasii sii dhaaftay oo sare ayay usii kacday oo weliba sii laba jibaarmaysa maalmaha soo socda waxaa laga yaabaa in markaas ay sii laba jibaarmato waxaa sidoo kale laleeyahay muscabo arrimaha ku saabsan sonkorta ayadana sidoo kalena waxaa leeyahay isbedel hadda weli kama imaanin oo ilaa hadda kama taagno wayna sii socota ayadana waxaa leeyahay dabcan shilimaad kale ayaa kusii darsami doonaan maalmaha soo socda iyo sidoo kale bilaha soo socdo haddii markaasi aan laga dhex arkin sanad maalideedkan hadda soo socdo labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka waxaa leeyahay raila wuxuu hadda markaasi ku adeenayaa ruto wuxuu leeyahay weli ilaa hadda lama helin lacagtii markaasi la doonaya in lagu kabo maxaa lagu kabaya wuxuu leeyahay dhanka shidaalka shidaalka horaan wuxuu hadda taagan yahay muscabo boqolkiiba sideed ayuu taagan yahay waxaa la rabay dabcan boqolkiiba sideed ayuu taagan yahay laakiin xukuumadda ruto waxay sheegtay in boqolkiiba lix iyo toban laga dhigi doono v a t ga ama canshuurta qeybteeda shidaalka in laga dhigi doono taasi ay markaasi ku aanaysay in hadda sixir bararka heerka ay markaasi sare u gaarsiisantahay liiterkina wuxuu markaasi ama waa nine baliter ayuu noqon doonaa dieselka toban baliter ayuu petrolka noqon doonaa isagoo markaasi waxayna sheegeen in xaaladda markaas ay qayb ka tahay dunida markaasi ka taagan iyo wadamadii markaasi saliidda keenay mise shidaalka keeni jiray ee hadda ay markaasi culeys fara badan ayagana markaasi ka taagan yihiin wuxuu ku sheegay in hadda la kaafin karin mise iskaafin karin sida wasaaradda maaliyadda ay ku sheegayso keentana in xaaladan heerkan ay markaasi gaarto raila odinga wuxuu leeyahay taasi waxaa laga doonaya markaas inay fiiriso ay qiimeyso bal waxaa markaas dadka dan u ah iyo sidoo kale xukuumadda dan u ah labada dhinac markaas laakiin uma aha uu leeyahay in markaasi sideed intii laga qaado sabcan shidaalka la gaarsiiyo ilaa boqolkiiba lix iyo toban taasi waxa uu leeyahay taasi wax uma soo kordhinayso waana culays markaasi meesheeda ayay taagnaanaysaa oo ilaa hadda dabcan waad mida ku keeni karto sii laba jibaari karto waa sixirbararka iyo dhaqaale xumida wadanka markaasi ka taagan wuxuu leeyahay arrimaha sabsidiga weli way socotaa shidaalkaas ayaa qayb ka ahayd oo dowladda xukuumadihii markaasi ka horreeyey ay ku kibi jirtay waxaa ka mid a wilaaya jaamacadihii iyo sidoo kale kolejyadii lacagihii markaas iyada lagu kabi jiray waxaa leeyahay hadda waxaa taasi meesha ka saara uu leeyahay dabcan cid waliba markaas kambaniyada kale in markaas isku filnaadaan kuwa markaas dowladda kuwa kale ma ahane waxaa sidoo kale kamid ah dhanka beeraleyda kuwa markaas wax soo saara wadanka fatalizaga waa kuwa bacrimiinta ayagana sidoo kale xukuumadihii ka horeeyey ruto waxa markaas ay siin jireen lacaga markaas ay ku kabaan beerahooda sidoo kale waxay ku soo saari jireen mise ay ku beeran jireen hadda waxaa leeyahay taasi ayadana meesha way ka baxday oo ma taagno waana culayska markaas ugu badan ay hadda ka haysato xukuumadda ruto waxaa sidoo kale ka mid ah muscab ayaa laleeyahay arrimaha dabcan xukuumadda markaas hadda ka haysato dhankaas waa korontada waxaa leeyahay xukuumadihii ka horreysay waxay markaasi feerin jireen xaaladda iyo weliba wakhtiga dadka markay wakhtiyadan markaasi adeeg ama xoola xaaladaha markaas adkaato ama ay adkaato waxyaala markaasi waxaa jira ay ku kabi jirtay mase dhaqaale ahaan ah taasi asagana meesha ayuu ka saaray ayuu leeyahay balse wuxuu leeyahay combany walba haddii ay tahay ayada ayaa markaas isku fillaan doonta oo markaasi ma soo faragelin karto arrimaha iyo weliba qorshooyinka xukuumadaha ama xukuumadda ruuta markaas ay wadato waa hadda mid markaasi la doonayo dabcan deymaha wadanka lagu leeyahay iyo sidoo kale arrimaha xaaladaha wadanka waxyaalo fara badan ayaa hadda markaas isbiirsanayaan isku tegayaan iyadoo dabcan ay ku adag tahay wadanka xaaladda hadda heerka uu marayo sixir barka iyo nolosha iyo sidoo kale dhaqaale xumada iyadoo wax walba ay sare usii kaceen hadda ayaa wax walba loo goolna yahay dhegeystayaal haddaba rato dhegeystayaal ruto dabcan horaana muscab waa maqlaysay raila odinga wuxuu kii uu lahaa dabcan uma aqoonsani madaxweyne ruto in uu yahay madaxweyne haddana wuxuu leeyahay dabcan waxaan kula talinaya madaxweynaha in markaasi qodobadan markaas uu qaato si uu arrimihiis iyo xukumadihiisa haddii xukumadiis ay rabto inay wax qabsadaan ama ay doonayso inay isqabsato in markaas uu dabcan qodobadaas hadda aan u sheegayna dhegeystayaasha in markaas ay markaas uu qaato uu sheegay in xukuumadda sidoo kale si wacan uu socon karto wuxuuna sidoo kale la teliyay halkan ayaa muscab daliil kugu ah wuxuu leeyahay haddii aad madaxweyne ruto uu u baahan yahay in xukuumaddiisa si wacan u socoto sidoo kale uu u baahan yahay in wax walba si fresh ama si caadi ay u noqdaan wuxuu leeyahay dadka dambi ha weydisto raaligelin ha weydisto ayuu leeyahay yuusuf raaligelintaasi laba si ayuu ku salaynaya dabcan mid waa ballanqaadkii waa sheegtay midna wuxuu leeyahay xaaladda welwelka faraha badan ee wadanka waa sharcigan dadka kaga naxsatuu leeyahay oo wadnaha rug aad ka siisay kenyaanka laakiin markaad eegto hadda tobankan qodob yuusuf dabcan wixii laga filinaya raila wuxuu daba socdaa muscabo wixii laga filinaya ruto iyo waxa hadda markaas kenyaanka ay hadda indhahooda ku arkeen inkastoo laakiin madaxweynaha uu leeyahay wakti haliisiyo waxyaalo fara badan baa arki doontaan laakiin waxyaalahaas hadda la gerinaya waktiga la arkayo oo hadda raila nafsadiisa uu hadda ka hadlayo uu ka dhawaajinayo waa tahay yuusuf laakiin hadda markaad eegto toban qodob ayaa meesha miiska saaran tobankaasi qodob way iska cagta way iska way iska caddahay in markaasi william ruto uu wax qaarkood uu samayn karin waxaa ka mid ah arrinta dhex xidhiirta in jagooyinka c e s-ka oo kale hadda uu la laabto arrintaasi way adagta oo kale waxyaaba kale ayaa iska jira wuxuu leeyahay overspending ama yani qarashaadka qaar oo la siinayo shaqaalaha dowladda ugu sareeya wasiirada hadday ahaan lahayn in laga jiro sidoo kale gunooyinka wasiirada iyo weliba xogayaasha joogtada iyaguna hala jira ayuu leeyahay waxyaabahaasi way iska caddahay inay suurtagal noqon dooneen laakiin haddana kuwa waxaa jira macquul ah sida ay khubradooda sheegayaan waxaa ka mid ah arrinta la xiriirta oo kale uu leeyahay dulduleelida arrimaha meelaha musuqmaasuqa lacagaha lagu luunsado oo kale isku day inaad markaasi xirto oo kale kuwaasi waa macquul ayaa leeyahay iyo sidoo kale arrinta la xiriirta in la yareeyo safarada dibadda oo kale hala yareeyo ayuu leeyahay dabcan uu leeyahay hadda dabcan aad bay u badatay xukuumadda ruto uu leeyahay inta badan dadka ee lacaga fara badan ku baxayaan ka mid ah madaxweynaha nafsadiisa intaasoo jeer ayuu markaasu baxay oo dibadaha safarada u aaday tan markii uu soo galay waxaa ka mid ah golaha wasiirada oo kale yuusuf aad aragtay iyaguna safaradoodu aaday u badan yihiin dibadda hadda wargeysi saksi qulayan oo kale sanad maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan xafiiska madaxweynaha oo kale waad aragtay yuusuf lacaga markaasi aad u tira badan ayaa loo qoondeeyey yaa leeyahay ku dhawaad waxaan u malayn sideed ilaa sagaal bilyan oo shalay ayaa la sheegayay madaxweyne ku-xigeenkana saddex dhibic dhowr bilyan ayaa loo qoondiyey xafiiska musaale amudhaafad isagana hal dhibic laba bilyan oo shalin ayaa loo qoondiyey waxayna leeyihiin arrimahaasi oo dhan waa laga waaqsan karay ama waa laga markaasi ee, waa la yareyn karay cadadkaasi oo kale Mhm.
waxyaabo badan ayuu raila odinga markaasi aa moodaa inuu hadda eh, soo bandhigaya laakiin eh, duruucda sheekada waxay tahay yusuf Mhm.
wuxuu leeyahay maandamano waa lagama maarmaan sheekada halkaasi kusoo aad iyo aad gabagabay laakiin eh, waxaa la sugayaa keli ah intaan in la gaarin isbuuca soo socdo en, inta markaas loogu dhawaaqin salamaaliyeedka la sugaya keli ah wuxuu leeyahay haddii eh, wax badan ay ka qaban waayaan mise iska bedel laga dhex arki waayo waxyaala markaas dad- in dadka inta badan ay ka tabanayaan mise ay ka qaylinayaan xitaa waxaa leeyahay muscabow diyadbaxyada horaan mucaaradka ay ahaayeen laakiin hadda waxaa la kala galay muxaafadka iyo mucaaradka ayaa la kala garlay cidda Waan kasoo ku biiranaa qaybgalaysa.
ay leeyihiin dabcan iyaguna.
qaarkood ay saa leeyihiin si ay arrimahan iyo xaaladahan xitaa waxaa ka mid ah shaqaalaha dowladda oo markaas hadda ayaga inta badan ka diidsan ama ka biyadiidsan lacagaha boqolkiiba saddexda laga jarayo house leviga dhegeystayaal waa tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m ta gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaa muscab haye waa tahay dabcan eh, arrimahaasi dhegeystayaasha waxaan filayaa inay markaasi kasoo bogteen qodobada aanu gorfeynayna sidoo kalena falanqeynaynay arrimaha la xiriira talooyinkaasi raila odinga uu iminka bixinaya dhegeystayaal taladaasi marka inay noqonayso mid wax ku oola sidoo kalena een, bal waxa ay ka bedelayso qorshaha iminka xukuumadda iyo sharciga baarlamaanka la horgeynayo la horgeeyay iminka laakiinse eh, la hor akhrin doono shan iyo tobanka bishan sidoo kalena dooda iyo buuqa halkaasi ka dhalan doona nugsuunnahay inay markaasi shaarar kale isku dhegi doono halkaasi ayaanu ku eegaynaa dhegeystayaal talooyinka raila odinga iminka ilaa tobankaasi qodob ee uu soo jeedo laakiin ogsonow haddana la soco maandhamaano ayay dhegeysta meesha ku jirtaa oo dibadbax waxaa sidoo kale muscab meesha ku jirtaa la soco idana raaligelinta uu raaligelinta madaxweynaha hadda uu raila sheegay maxay tahay raila sidoo kalena sookiilaha ma ahan madaxweyne uma aqoonsani raila Odi- dabcan ruto iyo hadda qodobadan iyo la- talooyinkan ay siinaysa halkee iska qabanayaan bal dhegeystayaasha ayagana markaas noo kala qaadi doona mase dhankaada haye
dhegeystaha hore waa kusoo dhaweynaa saaxiib waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha kale star f m hallow
assalaamu calaykum muscab ismaaciil wacalaykum asalaam waraxma
waabaha nabadda soo dhow saaxib
in badan baan ku dhowahayay si wanaagsan baa idin salaamaya cawabariga alxamdulilah dhinacan ku waabarisina way fiican tahay Mhm.
ordoodeedka haddaan galo Mhm.
yahow waxaan malaynay ruto annaga waan garab istaagnay haye
hadday b b i noqoto hadday maaragtay noqoto maaragtay eh, dhan kastaba waan ku garab istaagnay ninka ruto la yidhahdo waa yahay
doorashadii dadka soo dhisan aniga hadda kamid ahay waa garta
waxaan u malaynay ruto maanta haddii la soo baxo inuu wax badan uu iska dhumin hayo haye
kenyaanka maanta dadka asaga u codeeyen baa oga horumarsanayaan ku dhihi karaa dadka o d m Ba- ilaa asaga eeba tuuraan ba qadka ka bixiyaan waa yahay
sababta iyada waxaa keenaysaa sidii asaga uu ku anaga aan kusoo gelina uu anaga nagula dhaqde iyo sida asaga hadda maanta uu samaynayo waa laba kala dheer haye maxaa fiilinaysaan
wuxuu yidhi dadka dabaqada hoose kor baan usoo qaadaya hadda noo istan oo kale wuxuu dhe- wax guryo laga dhisay maale asa guryuhu sheegayaa geli rabaa Haye.
guryaan uu sheegay kenyada hoose oo dhan uu ka dhisayo meel buu ka dhisayo gobolka noo istan hal meel oo laga sameeyey may jirtaa haye
dhaqaalihii meeshuu joogay meel laba jibaarkeeda hadda igu tagay maaragtay dhaqaale xumada waddanka waa yahay
sicir barra dadka masaakiinta ula sheegay kor baan usoo qaaday wax bay gadan la'yihiin waa yahay
fodfana habka intuu ku baaba'ay waa yahay talooyinka raila ka waran marka
ninka rayla eh, ana hadda waxaan qabaa wadda sax inuu ku taagan yahay hatta hadduu anagaa banaanbaxa ugu hormaraynaabo waa yahay ee, gaarana waxaan soo xasuustaa usbuucyo ka hor adiga oo raila karbaashayo
aad iyo aad weliba haye laakiin maanta rayla inaan anaga garab istaagno oo banaanbixiisa garab istaagno oo dhibaatada hadda maanta dadka waddanka ku hayo ruto ehe. Tala- talooyinka uu soo gudbiyey macquul miya
Haslannimadii buu dhumiyey. haslanimadii buu dhumiyey haslanima hasla intay aaday intay hasla aaday waa tahay ee, talooyinka hadda raila uu miiska soo saaray wax ku ool miya macquul gal ma tahay ma yihiin rayla rayla waxa uu wado waa wax meesha ku jiro way haye maxaa yeele haddaan la taabano meesha sarta ku qudansan tahay runta lama cadaynayo ilkay run waa la cadeeya baa la yidhi waan garta
ayna maanta kenya meel ay ujeesanta waa laka silaayaha haye
sicir bararka laba jibaar buu noqdee dadkii shidaalka cirka ay geeyeen wax meelo hadda dadkeed lacufadi ahaa ay u dhaagsanayn ma laha maxaa xala
raila waxa qaldan waxaa waye sicir bararka haddii sicir barar lagu dejiyo Mm.
iyo sharciga cusub hadduu leeyahay wax dambiil ku baas maraynaynaa mm.
maxaa yeele dhiban buu sii gelinaya waddanka waa tahay maxaa shaqaalihii uu ka dhex kacay dowladda uu leeyahay three percenta laga goynaya waa yahay
wuxuu kordhiyey aaw muxuu kordhinayaa dadkii shaqaalihii wuu iska fiijinayaa ee, waddanka sicir bararka cirka usii qaadayaa wax uu ku hayo ruto ma laha waddankaas waa tahay
horumarka waddanka hadda kama shaqaynayo hadduu leeyahay deen baan bixinayna deenta si mashruucsan oo nidaamsan oo dowladda u qoreysa musameeyo oo deenta waddankana laga dulqaadi karo shacabka waddankana ayna u dhumin oo deen iyo maaragtay waa nigilgoyna oo da canshuuro fara badan oo dheeraad nigula soo rogi intoo dhan baa nigula samayni iniga canshuurta waddanka nigala qaadi oo canshuurta waddanka weligeeda dadka waa laga qaadi jire Laakiin- Waxa uu laba jibaari maxay laakiin gaarana waa maqashaa wuxuu leeyahay eh, dhaqaalaha oo sidan ayaan u nimaanay waddada keliya hadda lagu hagaajin karo oo dhaqaalaha lagu kabi karo oo eh, miisaaniyadda do- dalka lagu kabi karo waa canshuuraha dadka inay bixiyaan
asaga dowladda hore soo ka mid muu ahayn haye
soo soo madaxweyne ku- madaxweyne koogayn soo muu ahayn diba joogaan ka ah ayuu leeyahay miiska gorgortanka ma fadhin Wa- wa- dad- wa- dad kama jiro. Kama jiro. Maxaa yeele, ee, waqtiga cunta furkiisa dhacda, ma la dhegeysan karaa haye haye
dowladda ka mid buu ahaa wixii soo baxay iyo wixii meel maray wax kasta dhanba wuu ogaa xoglaal buu ahaa deenta waddanka waxa geliya waa asagii uhuru
waa tahay aad baad umahadsan tahay gaarane marka Ru- ruto sicir bararkan iyo shaqaalaha uu leeyahay lacag baanka gooya three percent iyo biilkan uu leeyahay waa maasmarayni annaga hataa shacabweyne nahay ma ogolin wax annaga aan ogolna ma aha Mm.
waxaan wa- waxaan raalli ka nahayna maal waxaan ku galsiinaynana ma aha W- waa tahay aad baad umahadsan tahay salaamu calaykum wara- calaykum asalaam shukran star f m hallow wacalaykum asalaam waraxma
waa dhimbil xaafadda saliid soo dhow dhimbel
niyahow halka iyo jawi horto naba caadi maaha horta waa lagu wareersan garad haye
talooyinka uu hadda ninka la yidhahda raila uu soo bandhigin waa horta sabotaskii oo dhan oo maaragtay waddanka horta maanta sida sabotaska oo madaxweynaha waddanka ba- badi boqolkiiba sideeda adiga badi waa la raacay ma garat haye ee dadkii dibadbaxa iyo waxaan abdiyaabdi sababta ah ciishadii waa qaali awal hore abaar baa nahaysay oo maaragtay iyo maaragtay shan sano abaar iyo waxbaa lalahaa marka waddanka da abaarta waa laga soo kabtay ee roobaa noo da-ay waxbaa maaragtay nicmaa la helay Een, xilligii waddanka uu soo kaban lahaa oo nicmada wadda kor usoo kici lahaa yaa oo oboleeda iyo wixiiba dadka dhaqaalaha iyo wuxuu u lahaa waddanka kor usoo kici lahaa waddankiiba hoos buu galay shaqa la-aan baa jirta Een, hadda xaafadiisla arkada aan joogno ee, dukaamada waa furun xirim garad Mm.
marka canshuurna waa la bixiyaa oo meesha canshuurta la bixiyo county noqoto county labada dowladood county government iyo noqota iyo national governmentba labada waa la bixiyaa canshuurta ma garad haye oo canshuur la-aan waddanka ma haysato oo canshuur waa la bixin jiray haye Ee, laakiin middan hadda maalin kasta culeys kala soo fuulaya oo ah ee, w- waagi beryaba weji cusub waagi beryaba weji cusub horta arrintan hadda uu museyga ka dhawaajinaya aad iyo aad baan horta maaragtay u jirtaa culeyskaas waa jira marka een, een, hadda maanta kuleelka waxaa keenaa liiga karkarka in horta canshuur iyo maaragtay baaski iyo dadka maalgeliyayaasha ee waddanka iyo wixii dhanba ka cararana dhibaata waa ma garata waa yahay marka arrinta hadda reila uu soo jeedinaya reila lafkiisa rimihiisa waxaa egyihi maanta talooyin oo in raaca u baahan ma garata haye sababtoo ah wadanka inuu maanta eh, meesha u jooda aan la garanaynin in canshuur iyo jinni iyo waxaan la garanaynin lagu maaragtay lasoo aadiyo in la dhaha maaragtay dadka three percentan ka jaraya in shaqaalihi lagu soo joosto qofka bini-aadanka waxaa laga yaabaa inuu lacag marka hore ore u qaatay loon qaatay inuu waxa qaatay lacag kale laga sii jaro in haddii qofka hata ha lacag laga jaraya la dhaha gurigan aad leedahay lacagtaadan adaa lagaa jaraya gurigan eh, adigaa iskale lambarkiisa waa lambarkaas lacagtaada haddaad dhamaystirtidna waa lagu siinayaa meesha ku yaalana lagu sheegaa wanaagsan waa garta wixii dhanba meelay u jiraan guryaha magacyaha lagu qoraya askale horta guriga horta la dhisaaya askale marka een, een, supporterskii een, hadda ninka supporterska mad- madaxweynaha camala ahaa hadda laakiin waa ku wareersana ma garad haye marka waxaa loo baahan yahay niow nidaamka in la dejiyo suuq la-aan ganacsi la-aan waddanka sixir barar een, wax soo saarka waddanka lasoo saaray hataa wax gadanaya malaha een, maaragtay haddii abaarta alxamdulilah ilahay naga soo bixi abaar kaloo haddana lacageed baa dadka galashay ma garad waa garta marka dee wadanka dee inuu deyn soo qaadan jiray iyo in kale dadka dee dowladda u shaqeynaya iyo wixii garanaya ganacsatada dee businesskii oo dhan wuu istaagay waxa jirana ma garanayno marka waxaa loo baahan yahay talooyinka uu reyla bixinayo wixii wanaagsanna ha ka qaato wixii kalena maarata ha adhaa madaxweynahan cashuurtaan iyo waxaan iyo waxaan uu mar kasta uu sabotas uu kusoo helaya ninka madax- mucaaradka ha eh, hadhaha laakiin mucaaradka hore reylan waxaan leeyahay dee wadanka haddaanba wareersanayo qadka ka naga maqan yahayo doqla-aan gabaasna haystaa hadda maandhamaando ii rabsan oo usii dirtid inteen aadayna waa tahay aad waad mahadsan tahay waa ka baxay asalaam calaykum warahmatullahi wacalaykum salaam shukran dhimbil dhankaasi iyo nairobi uu mahadsan yahay isaguna waa naga mahadcelinaya fikirkiisa iyo qaabka nagsan u qeybta uga soo noqday waa talooyinka iminka tobanka qodob ka kooban ee reela odinga uu soo jeedinaya xukuumadda si gaara madaxweyne william ruto ee ku saabsanaa dhimaha canshuuraha uu leeyahay sidoo kale kenyaanka raaligelin weydiiso haddii markaasi aad doonayso in halkii iyo iimaanqabkii lagu qabay ay sii ahaadaan star f m hallow hallow star f m waa ka xumahay dhegeystahaasi star f m hallow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu geedi toban ee booqa soo dhow geedi
salaam waan dhawahay barnaamijka mala socotay Arri- arri- waan la socda arrimahan rayla uu sheegayo Mm, arrimo aad iyo aad u saxan waaye haye
subaxan saaka doorasha haddii loo dareeri lahaa waxaan umalaya in ruurta hataa kun ruux muxuu helaga siga xisbigiisa edelbo haye
maxaa yeele eh, canshuur baa la kordhin hataa hadduu yidhaha waa la maqla laakiin dad baa mushaarkiisa xoog lagu goyn waa sida al-shabaab ay dhahaysa maaragtay zakaa dadka laga qaadi xoog oo kale way macnaha haye
macalinka tuulo jooga oo hadda northern joogo kale haddii la yidhaha waxaa laga goyni three percent Mm,
kolmuu wax heli asaga yaa ogboyn yaaba garanin macna lacagtiisa waa ula goosanin ma ogiye haye
marka arrimahan uruutu sheegaya arrimahan mucjiso la yaab lay noqotay waa garta
qofkan xoolihiisa saa iskala asaa dhihi karaa guri baa rabaa inaan gato haye
ilaa guri baa xoog lagu gadi weli lama maqlin Ha- ka waran marka talooyinka hadda reela uu soo jeediyey ee tobanka qodob ka kooban aad iyo aad bay u saxan yihiin nasiib darra damaanta doorasho laguma noqon hayo haye
haddii maanta doorasho lagu noqon lahaa waxaan malinaya kun ruux hataa ruuta iyo xisbigiisa walba ma heleen haye
marka ar- wa- ninkan wadanka inuu khalkhal geliyo unbuu rabaa arrin kasta xoog baan ku maamulina lama arkin haye
marka waxaan dhibaa ruuta arrintan u wada cagaha u dejiyo aad baad umahadsan tahay adigaa mudan thank you star f m hallow wacalaykum asalaam waraxma aanu kaa qaadnay saaxib
soo jeeday magacaaga inoogu celi soo jeeday halkee joogtaa bale jucay waa tahay barnaamijka mala socotay
ama canshuuraha soo maaha aad iyo aad
marka dee horta dowlad horta waay waa sharciga soo urursa waxa canshuura iyo waxaas kordhisa waa waxa awlaad haye
marka marka xaqnaba awlaadha waxay canshuur laha inay dowladda ay keento haye
marka arrintaa maxay tahay inay kusaxsan tahay oo madaxweynehana aad maxay canshuurta hala soo ururiyey marka soomaaliya baa la ogaan doonaa waxaas ay tahay su oo u kula maamulay ka waran talooyinka raila odinga
saa raa'ila dee waa raa'ila dee raa'ila waa kaa ka tayle raa'ila waa nimka saas ka haqaye haye
marka
talooyinkiisa waxaa kama jiraa leedahay aad baad mahadsan tahay shukran waayahay dhegeystaasi u mahadsan yahay star f m hallow
halo sadan soo dhow saaxiib
waa dhawe magacaaga
waa cabdinaadir idhahay halkee joogtaa
dhagaxley waayahay barnaamijka waa la socotaa soo maahan
ha waa la socda haya haya hallo hallo
halo sadan waa ka gudbaya cabdinaasir oo is dhegeysanaya star f m hallow waa ku maqla walaal oo garanka saabsan ilaa lidhaha magacaaga ismaaciil haye saciid codka sarena ugu qaad fadlan
Eh, waa waan ku maqlahay koley arrinta waa dhegeysanaya aha
Eh, horta waxa waaye annaga dad soomaalinahay waa ka bumbaanahan awalka sida ay ahaan jirtay oo dad badanna hore loo ay u sheegeen haye
Eh, ani hadda markaan iska soo qaado ama reebajeer majority markii la dhaha koley dad mucaaradaan nahay horta oo hadda dad eh, madaxweynaha iska taageer kuma jiro haye
Eh, haddii hadda uu wax haleeya ama wax uu sameeyo kulley annaga fogaa arrimaha aan qabno waxay ahayd in fogaa ad adeeg badan badan oo maxaa madaxweynaha mashaariicdiisa markii la fiiriyo xogaa nin ad adag uu ahaa haye
odayaasha hadda ninkii madaxweynaha iyo ninka mucaaradkana xogaa wax badan oo ay sameeyeen ama la arkay amaba dad haddii wax lala qabsado wax ay reebeen ay ahaayeen haye
Ee, marka annaga hadda noondhistaan annahay hadda nin madaxdeena kamid oo m p haaba dhahaybo ayadoonba bil laba bilood la joogin hadda ka hor dhahay sharcigaaba la bedela madaxweynaha labaatan sanad meesha fadhina hadda ka- laga haya marka annaga nafteena dad hadda horta oo fadhiyo oo bahashaan aad u ogmanay Mhm.
Ee, odagaan hadda inta badan in horumarka laga gaarin asagunba sabab u ahayo hadda revolutionkan waxyaabahan hadda waxyaabaha dhibka lagu hayo waxaa kamid a in dowladii lacaga laga leeyahay in lagu hayo qaamtida ayaga isku qataarihin waa yahay marka hadda talooyin ayuu soo jeediyey oo aad maqashaa bal ka waran talooyinkaasi maxaa wax ka bedeli karaan
annaga waa rabnaa talooyinka uu soo jeeday odiga awalba gadaashiisaan taagneen wuxu dhahayn waaba taageersanaa waataan ku hormariyeen ku dhaaneeda awalba odiga un baan taageeraya haddana waa taageersan waxaan u taageersanahayna danta inay nodhistaan oon waxaba iska jirto hadda waxyaaba u shakeey waa jireen laakiin wax isaga dhaama inay jirin aan aaminsanahay anaga iyo dad badan oo nala mid ah.
waa yahay
marka een, haddii hadda talooyinka uu soo jeedin wax badan kamid ah hadda haddii odiga la waayana meeshaan wax kala soconayo maba laha kaawntiida waa maqlaysa hadda calacalka yara hataa kuwii oo u d f soo galay calacalayo waa tahay looda waxay dhaheen waa waa xirinay leeyihin Mhm.
marka annaga haddaan soomaalilahay laakiin wax badan ma fahansan waa ku salaama adi iyo ninkan kale oo walaalka ah oo meesha fadhiyaba bahashan aad aad ulfa gurteen waana mahadsantihin shukran aad waad umahadsan tahay dhegeystaha warka ka hor aanu fursadda siinayno waa tahay yuusuf ayaan ku wareejinaynaa eh, microfonka uu soo qabto qadar adeega qaybta ka barnaamijka waa tahay dhegeystayaal idaacadda star fm ee gobolka waqooyi bari aan soo qabto mid kamid adaga qaybta ah, ka ah dhegeysta barnaamijka ah ee ganacsada ama ganacsada ma le dabcan ganacsi ma leedahay ganacsigaagdu ma khatar ma kugu dabcan ma ku jiraa oo internet la-aan ma tahay oo qalqal ma ku geliyaa dabcan sida handadaadka internetka imeylada khiyaanada ah ammaanka nambarada sirta ah Safaricom- safaricom secure fiber internet ee ganacsiga ayaa markaasi ku garab taagan safaricom business secure fiber ee ganacsiga ah- ganacsiga waxay markaasi ku xaqiijinaysaa ama ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan eh, xiri- dabcan ay ku sugi doonaan xiriirkaaga internetka ama xiriir- waa dabcan xiriirka internetka si aad adiga u noqoto qofka qofka ka horeeyo ee dadka qofka ka horeeya dadka kale taasoo ku dheer ama ay ku dheertahay inaad markaasi kusoo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ee dabcan ee ganacsiga markaasi ku leedahay dhegeystayaal wiradaada ayay imaanayaan si ay u hubiyaan oo kala taliyaan eh, isbedelada hadda markaasi dhanka internetka ku imaaday oo u baahan tahay si loo sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid markaasi badqaba asaga iyo ganacsigiisa iyo sidoo kale badqabka la saaxiib maantaba internetka ee viper oo xawaaro sarreeyo la isku halayn karo oo sugan oo aad ku helayso laga bilaabo lacag gaaraysa saddex kun oo bila- oo bisha ah oo leh ruut ama ruutka bilaash ah oo iyo sidoo kale waa waa lagu xirayaa sidoo kale rakibid- rakib waa lagu rakibayaa bilaash ama rakibitaan bilaash ah waxaan waxayna bixinayaan xirmo kala duwan oo lagu talagalay xawaaraha sida one g b b s ah, hel internet ammaan ah oo fiber isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba kala hel shabakada www business safaricom co k e dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay dhegeysta laakiin markan iyo ogolaad inaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ganacsi ma leedahay dhegeysta ganacsigaagu ma khatar ayuu ugu jiraa in internetka la- la qalgal- la qalqalgeliyo dhegeysta sida malware handada- handadaadaha internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom secure fiber internet ee ganacsiga ayuu markaas ayaa hadda ku garab taagan oo ku leedahay in markaasi ay wax walba eh, dhanka amniga security-ga dhegeysan wax kaga qabto internetka guriga ah, waa dhanka ganacsigaaga ay suuqa meheradaada ay markaas wax ka qabto mise ka bedesho safaricom business secure fiber ee ganacsiga waxay mar hadda ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriir dabcan xiriirkaaga internetka si aad o- o- dabcan adiga u noqoto qofka ugu horeeya ee dadka kale taasoo ku dheertahay inaad markaasi aad ku soo bandhigito qiim- qiimeynta khatarta ee internetka ee ganacsigaaga dhegeysta meheradaada ayay imaanayaan si ay ku u hubiyaan oo kala tal- kala taliyaan isbedelada oo u baahan tahay in la sameeyo si aad u buux- si- si buuxda oo u noqoto mid ka- mid markaasi badqaba oo internetka sidoo kale lasoo lagu soo weerari karin dhegeysta waxaa sidoo kale kugu xiray internet heer sar ah oo si dabcan la socda kamerooyinka aan miliqsinin mise kamerooyinka c c t v da dhegeystayaal ee wax duuba la saaxiib maanta internetka ee viber oo xawaaraha sareeya oo oo laysku halayn karo oo sugan oo aad ku helayso dabcan qiimo aada u jaban ilaa saddex kun oo bishii uu qofka uu bixinayo oo dabcan rutiin bilaash ah iyo sidoo kale rakib- rakibitaan ama qofka markaas loo rakibayo oo bilaash ah dhegeystayaal waxaan waxay markaas bixinayaan xirmo kala duwan oo loogu talagalay x- eh, xawaaraha ilaa one g b s in hal internet ammaan ah oo fiber ah isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada w w w business safaricom c o k e dhegeysta sida barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqlayseen sidoo kale aan ku faahfaahinaynay waxaan kaga hadlaynay toban qodob oo markaasuu soo saaray oo sidoo kale kula talinayo xukuumadda hadda hogaaminaysa waddanka waa waxaa qodobadaasi soo saareen raila odinga kadib markii uu sheegay in xaaladda hadda waddanka ay gacanta ka sii baxday sidoo kalena ay u muuqato mid markaasi jahwareersan asagoo ula- dabcan kula talinayo tobanka qodob in markaasi uu ka waantoobo xukuumadda hadda ruto uu hogaaminayo waxa uu sheegay raila odinga in hadda markaasi loo fadhinin in markaasi shaqaalooyin fatiro badan la qoro oo dhanka madaxtooyada dhegeystayaal oo sidoo kale waxyaalaha markaasi laga doonayo in xukuumadda ay ka ay ka fiirsato laga doonayo inay tahay xalka keliya dhaqaalaha lagu yareyn kara dhegeystayaal waxyaala fara badan ilaa iyo toban qodob sidaad ku maqlayseen ayuu soo saaray oo hadda laga doonaya in uu arrintaasi ku tillaabsado sidoo kale uu wax kaga qabto kagana bedelo una soo bilaa mid fresh ah dhegeystayaal ama mid markaasi cusub oo hadda laga doonayo tillaabo qaadkeeda jahanqaadkeeda dhegeysa balse aysan ahayn mid markaasi canshuuro ku salaysan mid markaasi ku salaysan sare u kac iyo weliba arrimo markaas dadka intooda badan ay aysan xamiri karin oo waqtigeeda aan la joogin dhegeysta dhaqaalaha xumida waxaa markaasi ka bedeli karta hanaan markaas wadajir ah sidoo raayla uu tilmaamay ama uu ku tilmaamay in laga doonayo xukuumadda inay ayada markaasi ka go-an tahay balse inaysan ahayn mid markaasi cashuur loogu korinayo wax walibana sare uu sii kacayo iyadoo waqtiga hadda uu ku tilmaamay inaysan ku wanaagsan dabcan wanaagsaneyn canshuur iyo weliba xaaladaha ay hadda isqabsan karin dhegeystayaal raila odinga ayaa wuxuu markaasi kula tiriyay xukuumadda haddii taasi ay waxaba ka qaban weyso mise arrimahaas matulooyinkaasi qaadan waayaan waxay markaasi sheegeen in ay inta lagu dhawaaqansada maaliyadeedka labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka sidoo kale baarlamaanka aysan marin waxay sheegeen inay dibadba xoogan markaasi sameyn doonaan taasoo ku sheegay ama ku tilmaamay inay kaga soo horjeesanayaan raila ayaa ku adkeysanaya hadda oo sidoo kale sheegaya in marnaba aan loo dulqaadan doonin sidoo kale loo- laga fiirsan doonin xaaladaha waddanka hadda heerka uu marayo iyadoo laga- sida- sidoo doona uu ka yeelanayo raila wuxuu hadda ku eedeynaya in waxyaalo fara badan oo qabya markaasi ah in hadda ay arkayaan sidoo kale laga doonayo inay marka hore ay diiradda saaraan maxaa ka mid ah wax ka qabadka ama sidoo kale wax kabedelka dhegeystaan maciishada nolosha oo hadda heer sare ah oo laga doonayo in xukuumadda dadaal walba iyo wax walba ay markaasi ku geliso soo sidoo kalena ay qarashaad xoogan ku geliso sidii wax loo heli lahaa sidoo kalena qiimo aada u jaban cid waliba ay iska dareemi lahayd ama cid waliba markaasi ay u heli lahayd ama awoodi lahayd dhegeystayaal waxa uu sheegay in hadda aansan loo fadhinin in cashuuraha markaasi boqolkiiba saddex laga jaro shaqaalaha dowladda oo sidoo kale lagu dhisay guryaha sida uu asaga madaxweynaha markaasi sheegay waxay sheegeen intaasi dadka dan aysan ugu jirin balse u baahan yihiin in isbeddel xoogan loo keeno dhanka dhaqaale ama dhaqan dhaqaale iyo isbeddel dhaqaale iyo sidoo kale xaram- xa- waa xaaladaha markaasi maciishada nolosha ee hadda markaasi ku tilmaam ama ku tilmaamay inaysan dadka xamili karin raila odinga wuxuu hadda markaasi si toos ah markaas ugu sheegay asagoo si waafi ah u tilmaamayo una qeexayo in markaas ay iska indhitiraan xaaladda iyo waaqica markaas waddanka hadda uu marayo iyo heerka markaas uu- dabcan uu marayo balse waxay is- dabcan iskaga jeedinayaan mashquulkooda iyo sidoo kale ballanqaadi markaas waxba aansan dadka u tarayn iyo weliba ballanqaadi cusub oo weliba kenyaanka hadda loosii ballanqaadayo iyadoo sidoo kale waqtigii la rabay lixda bilood u hore in markaas wax ay kaga qabato kana bedesho xaaladda waqtigan hadda oo arrimo walba dabcan waa waa waxyaalihii markaasi la rabay inay markaasi hoos u dhacaan ayaa sii laba jibaarmeen qaarkoodna sidoo kale sheegaya inay tahay wadanka xaaladda ee hadda mar- uu ku sugan yahay iyo sidoo kale sixir bararka wadanka uu ku sugan yahay inay markaasi ay ugu aaneynayaan xukuumadda ruto xukuumadda ayaa markaasi ruto sheegtay mase madaxweynaha wadanka ayaa sheegay in ay dabcan ay tahay hadda xalka keliya wadanka inuu isagoo tusaale usoo qaatay wadamada sida koonfur africa ama south africa iyo sidoo kale wadanka nigeria kuwaasoo iyagoo t- laakiin wax soo saarkooda heer sare ah ama kaalin weyn markaasi kasoo geliya maalmihii iyo bishii isbuuciiba dhegeysta lacaga aada u tira badan soo xareeya balse hadda ayuu sheegay in dariiqada wadadaasi la qaadi doono oo wax waliba markaasi canshuur laga dhigi doono mise canshuur ay u noqon doonto xal keliya si maciishada nolosha wax looga qabto laguna yaray xaalad waliba ay wadanka markaasi soo food saarto si cid waliba isku filaanshaheeda looga dhex dareemo iyadoo markaasi noqoyaan cid waliba canshuur bixiyaal dhegeystayaal hadda taasi ayuu ku adkeysanaya xukuumadda ruuto oo dhegeystayaal waa tahay bal aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal haddaba ma leedahay internet dhegeystayaal ganacsi ma leedahay ganacsigaagu ma khatar ma ugu jiraa in internetka la qalqalgeliyo sida malweya handadaadaha internetka imeilka khiyaanada ammaanka nambarka sirta ah waxaa safaricom ku leedahay maanta waa inaad badqabtaa oo ilaali badqabkaada internetka ee goobtaada meheradaada ganacsigaaga dhegeystayaal safaricom secure fiber internet ee ganacsiga ayaa markaasi waxay kugu rakibi doontaa aalad markaasi internet ah oo wax walba aad ku qabsan karto si wax walba aad kula socon karta ganacsigaadana wax badan kaga bedeli kara dhegeystayaal waxaana sidoo kala socdaa kamerooyinka aan miliqsanin mise kamerooyinka c c t v-ga loo yaqaana dhegeystayaal ee muuqaalada markaasi duuba dhegeystayaal safaricom business secure fiber ganacsiga waxay markaasi kuu xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaada internetkawaa xiriirka internetka taasoo si aad u noqoto qofka ugu horeeya dadka kale taasoo ku dheer tahay inaad soo bandhigto qiimeynta khatarta internetka ee ganacsigaaga iyo waxyaalaha markaasi kuu keeni karto dhegeystayaal meherada ayay imaanayaan si ay u hubiyaan dabcan kala teliyaan isbedelada u baahan yihiin ama loo baahan yahay in la sameeyo si ay si buuxda markaas u noqoto mid markaasi dadqaba oo ganacsigiisa iyo weliba ilaalintiisa halkaasi aad kala qaadan karto ama kala jahan qaadi karto dhegeystayaal la saaxiib maanta internetka viber oo ah waare sarreeya oo la isku halayn karo oo sugan oo aad ku helayso laga bilaabo ilaa saddex kun dhegeystayaal bishiiba qof waliba tabartiisa ayaa markaasi qofka loogu gelinayaa saddex kun ayaa markaasi bishii laga qadanaya adigoo markaasi loogu xirayo lagu rakibayo laakiin kuwaasi waa bilaash kuwa lacag markaasi laga qaadanaya ma ahan waxay markaasi bixinayaan safaricom secure viber waxay markaasi bixinayaan xirmo kala duwan oo loogu talagalay xawaaraha ilaa one g b s waa one g b b s hel internetka ammaan ah oo viber ah isku xir ganacsigaaga oo aad ka helayso safaricom business saaxiib haddaba kala xeel ama ka hel shabakada w w business safaricom c o k e dhegeystayaal fursada cid walba markaasi laga doonaya inay hadda ganacsigooda ay si wacan oola socdaan iyadoo hadda dunidan ay noqotay mid markaasi digital ah dunida markaas noqotay in xitaa cid waliba qeybaha markaas internetka ay ku xayeysan karaan waxna ku qabsan karaan ku horumarin karaan ganacsiyadooda dhegeystayaal sidoo kale badqabkooda internetka ah ay si dhow ola socon karaan iyadoo markaas aan la qiyaami karin sidoo kale la jebsan karin internet dabcan la qiyaani karin emailadooda lambaradooda sidoo kale la jebsan karin balse si hufan lagula soconayo internetka qofka dhegeysta si hufan iyo weliba kamerooyinka aan miliqsin ama kamerooyinka c c t v da loo yaqaano dhegeystayaal in markaasi guryo badan oo raalli hadaba dukaamo fara badan ama qoobaha markaasi meheradaha loogu cid waliba loogu xiraya dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka idaacadda star f m cutub gobolka quybar barnaamijka si wada jir u soo saaran yuusuf bakadi muscab ismaaciil waxaana saaka diiradda ku saaran kaga hadlaynayd tarinta iyo soo jeedinta iyo sidoo kale dibadbaxyada dabcan ee xukuumadda markaasi doonayaan in ay qaarna ay kala tiriyeen qaarna ay ku qaadi doonaan dhegeystayaal oo qaybta dibadbaxyada qaarna markaasi ay waxay sheegeen inay ku qaadi doonaan dibadbax ama maandhamaana dhegeystayaal wax u taqaano waxay sidoo kale sheegeen qaarna inay kala talinayaan in ay awaamiro markaasi ay hadda azimiyo sheegtay inay u fududahay sidoo kale ku haboon tahay kuna saxan tahay in markaas ay ku tilaabsaan si markaas haday doonayaan in isbedel xoogan laga dhexdareemo laga dhexxiro arrimaha dabcan arrimaha xukuumadda iyo weliba dhanka dhaqaalaha xumid hadda markaasi ka jirta dhegeystayaal dhegeystayaal aad u tiro badan ay ka qayb qaateen aan uga mahad celinaynaa aragtidooda fikirkooda saliimka quruxda badan iyo mar weliba siday uga qayb qaataan aragtidooda saliimka waana uga mahad celinaynaa shukran dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan waynuga mahad celinaynaa maalinta berito arrimaha gobolka qoybari aad maqli doontaan inta ka hore jimco mubaarak dhegeystayaal ku dadaala salaada oo isku diyaariya ilaa markaasi xilli hore masaajidkaas kusii xaadirsaan saaxiibayaal maasanidiin dhammaantiin meel walbaa joogtaan